asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulan wacan oo wanaagsan dhammaantiin gobol baa ku sugantiin iyo si walba codkeyga idiin soo gaarayo subax wanaagsan ee kuna soo dhowaada xubinteenii wargeysyada oo hadahan oo kale subax walba aad ka dhegeysataan star f m codka gobolka waqooyi bari waa isniin taarikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha tobanaad ee oktoobar sanadka labada kun ee koob iyo labaatanka xubinteena wargeysyada ayaana si toosa u gudagalaynaa oo aynu ku eegno wargeysyada kala gedisan ee kasoo baxa dalka iyo waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ee markaasi ay qoriyaan dhammaantiin soo dhawaada akhyaarey anigoo ah musaa ismaaciil ayaa idiin soo jeedin doona xubintan wargeysyada ee subaxani waatay aynu ku bilowne haddii aan soo qabto ama ku bilowno wargeyska the standard iyo waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ee maanta uu bogogiisa ama boga hore halkaasi uu ku daabacay waxaa halkaasi ku yaala waa sawirka hogaamiyaha xisbiga a n c musaale mudavadi iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga odm raila odinga waxaana uu cinwaan oga dhigay in hogaamiyahaasi xisbiga a n c musalia mudavadi uu la kulmayo cadaadis aad iyo aad u weyn kaas oo ah in uu taageero amaba uu garab siiyo raila odinga wargeyska the standard ayaa ciwaankiisa ugu weyn ee maanta sidaasi ku qoraya in musalia mudavadi uu la kulmayo cadaadis aad iyo ma uu saaran yahay cadaadis aad u xoogan kaas oo ah in uu taageero doorashada guud ee soo socota hogaamiyaha xisbiga o d m raila odinga waa hagaag halkuu kala kulmayaa ayuu qoraya wargeyska cadaadiskan waxa uu sheegayaa in saraakiil sarsare oo awood ku leh dowladda ay cadaadis saarayaan ee musalia mudavadi si uu u taageero raila odinga waxaana uu sidoo kale halkaasi ku daray ama warbixinta oo sii socota uu ku sheegaya wargeyska in wadahadallo ay socdaan ama wadahadalle ay u socdaan labada dhinac kaas oo ku saabsan in musalia mudavadi uu taageero buuxda siiyo raila odinga waxaana uu sidoo kale leeyahay in laba isbuuc ka hor musalia mudavadi uu waday ololihiisa doorashada si la mid ah kan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo weliba kan odm ama madaxa odm raila odinga balse iminka ee ololihiisa doorashada uu hoos u soo dhigay maadaama cadaadiskaasi uu la kulmayo waa warbixinta u weyn amaba qodobka u weyn ee ciwaanka maanta halkaasi uu ku daabacay wargeyska the standard sidoo kale haddii qodobka kale ee xiisaha badan aynu soo qabanno waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uu ku saabsan yahay waxaana wargeyska uu qorayaa in uu sheegay william ruto in madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu xilli hore ama kal hore baray sida codod loo weydiisto ama taageero looga kasbsado ee taageerayaasha ama shacabka ku nool bartamaha dalka ama mounty kenya ama central kenya ku nool ayuu sheegaya waxaanu leeyahay in william ruto uu maalintii shalay aheyd ka sheegay olola uu halkaasi ka waday gobolka bartamaha dalka uuna sheegay in madaxweyne uhuru kenyatta uu xilli hore weydiistay ama u sheegay sirta ah in halka ama qaabka loo dalbanayo codadka dadka ama codbixiyaasha kasoo jeeda gobolka bartamaha dalka ayuu qorayaa waa madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa sidaasi sheegay oo ah in madaxweyne uhuru kenyatta uu xilli hore u sheegay sirta ah ama qaabka cod loo weydiisto ama loo kabsado loo kasbadan rahda ee taageerayaasha ee dadka ku nool gobolka bartamaha dalka weli waxaynu ku guda jirnaa isla wargeyska sida standard ee qodobka kale ee uu qoraya xiisaha badan ayaa ah ee waa bogga toban iyo labaad waxa uuna ku qorayaa ama uu sheegayaba waa xiisad u dhexaysa ama isfahan waa ka dhex taagan agaasimaha dacwad soo ogidda dalka nuurdiin xaaji iyo weliba madaxa dambi baarista dalka ee george kinodi waxaana wargeysku uu qorayaa in waa xafiiska d p p waa madaxa dacwad soo ogidda dalka ee nuurdiin xaaji uu iminku ku howlan yahay ama dabagal ku hayo toban iyo saddex kiisas kuwaasi oo ah ama la xiriirinayo shakhsiyaad aad iyo aad u awood badan waxaana sidoo kale warbixinta hal intaasi ku daraysaa in ay jiraan hadallo ama eedeeme uu soo jeediyey xafiiska madaxa dambi baarista dalka ee d c i george kinolti kaas oo uu ujeediyey ama eedeymahaasi oo loo jeediyey xafiiska nuurdiin xaaji kaasi oo ku saabsan in uu carqaladaynaya ama jiraan siba uu u daboolayo kiisas qaar oo iminka la doonayay in dacwad lagu soo oga ayuu leeyahay wargeyska the standard waxaa uu guud ahaanba ama si buuxda uu u muujinaya halkaasi khilaaf ka dhex taagan xafiiska dacwad soo ogidda dalka ee uu hogaamiyo nuurdiin xaji iyo weliba kan dambe baarista dalka ee uu hogaamiyo mr george kinoti warbixinta ugu dambe aan soo qabanno ee ugu xiisaha badan ee wargeyskaasi the standard waxaana bogga shanaad ee wargeyska ku daabacan sawirka senatarka laamo oo lagu magacaabo anwar loytibtib maxaa lagu haystaa ninkan waxaa la leeyahay in uu ama lagu haystaaba eedeema ah in uu toogtay haweeney haweeneydaasi oo soddon iyo laba sano jir ah ayuu ku toogtay deegaanka nanyuki ee ismaamul goboleedka laikipia waxaana la sheegay in isfahamwaa soo kala dhexgalay haweeneydu iyo sidoo kale senatarka islamarkaana uu furay rasaas ama bistoolad hadba uu furay islamarkaana uu ka dhaawacay lugta haweeneydaas ayaa iminka lagu dabiibaya isbitaalka nanyuki ee magaaladaasi nanyuki ismaamul goboleedka laikipia saraakiisha ama laamaha ammaanka ee dalkayaana la sheegaya inay baaritaan ku hayaan arrimahaasi sida wargeyska uu qorayo islamarkaana ee la helay ama waatahay hoygiisa waxaa laga helay ay leeyihiin rasaas dhowr iyo toban ah iyo sidoo kale qori waa senatarka lamo oo lagu magacaabo anwar loy tibtib oo isagu iminka loo haysto ama loo soo jeedinayo eedeymo ah inuu toogtay haweeneydaasi soddon iyo laba sano jirka kuna toogtay ismaamulka laikipia gaar ahaan magaalada nanyuki waa waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee uu qorayay wargeyska the standard akhyaaray iminkana waxaanu jilaaci doonaa dhankaas iyo wargeyska daily nation iyo waxyaabaha ugu xiisaha badan ee uu qorayo sidoo kale xilligaasi kadib dhegeystayaasha ayaan fursad u siin doonayo xubinteeni ugu dambeysa daqiiqadaha ugu dambe ee subax wanaagsan dhammaantiin waxaan idin leeyahay akhyaaray subax wanaagsan watahay mar kale aynu eegno wargeyska daily nation iyo waxyaabaha ugu xiisaha badan ee uu qorayo subaxani bogga ugu hore ee wargeyska daily nation waxa uu halkaasi soo qaatay laba sabir waa kuwe dabcan waa sabirka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo weliba midka hogaamiyaha o d m raila odinga waxaana halkaasi ku sabiran qariirada dalkani kenya iyo dhowr iyo toban ismaamul goboleed waxaana uu leeyahay wargeysku ee toban iyo shan ismaamul goboleed kuwaasi oo si weyn loogu diriiri doono ayuu yidhi doorashada soo socota yaana ku dirirayaa dabcan waa labadan mas-uul ee sawirkooda uu soo qaatay waa william ruto iyo raila odinga hadba waxaa halkaasi uu ku qoray toban iyo shan ismaamul goboleed iyo weliba tirada cododka codmacodbixiyaasha cusub ee la filayo in laga diiwaangeliyo ismaamuladaasi aan idiin dulmaro toban iyo shantaasi ismaamul goboleed iyo codbixiyaasha ama tirada codbixiyaasha ee la rajaynayo in halkaasi ay ku soo kordhaan aynu ku bilowno turkana ama ismaamulka turkana waxaa la filayaa in saddex boqol toban iyo lix kun toddoba boqol iyo shan codbixiyaal ama codod oo cusub halkaasi laga diiwaangeliyo marsabit waxaa la filayaa in boqol iyo laba kun iyo siddeetan iyo laba codod oo cusub halkaasi laga diiwaangeliyo sumalkaasi marsabit waasangishu waxaa la rajeynayaa in laba boqol siddeetan iyo shan kun afar boqol konton iyo lix codod ama codbixiyaal cusub laga diiwaangeliyey ismaamulkaasi waasingisho nyandarwa waxaa la rajeynayaa in toddobaatan iyo afar kun siddeed boqol lixdan iyo lix cododbixiyaal oo cusub halkaasi iska diiwaangeliyaan ismaamulka laikipia sayid waa toddobaatan iyo lix kun sagaal boqol lixdan iyo siddeed cododbixiyaal oo cusub ayaa halkaasi la rajeynayaa in ay iska diiwaangeliyaan meru saddex boqol iyo laba kun sagaal boqol sagaal iyo labaatan codbixiyaal oo cusub ayaa la filayaa in halkaasi ay kuurahooda ka goostaan nyeri toddobaatan iyo toddoba kun afar boqol toddobaatan iyo shan ayaa la rajeynayaa oo codbixiyaal cusub ah tarakanithi afartan iyo toddoba kun siddeed boqol sagaashan iyo lix codbixiyaal oo cusub embu boqol iyo siddeed kun toddoba boqol toban iyo lix codbixiyaal oo cusub kirinyaga siddeetan iyo afar kun toddoba boqol lixdan iyo saddex codbixiyaal oo cusub muranga waxaa la rajeynayaa in halkaasi laga gooyo kuuro cusub oo gaaraya boqol labaatan iyo lix kun sagaal boqol afartan iyo lix ismaamulka kiambu waxaa la rajeynayaa in halkaasi ay kusoo biiraan codbixiyaal ama codod gaaraya afar boqol siddeetan iyo sagaal kun saddex boqol kow iyo lixdan nyamira sagaashan kun iyo labo nakuru saddex boqol sagaashan iyo toddoba kun boqol saddex iyo soddon kisii ugu dambeyn laba boqol iyo sagaal kun saddex boqol toddobaatan iyo toddoba codbixiyaal cusub waxaana wargeyska guud ahaan uu halkaasi sheegayaa waa tirada codbixiyaasha cusub ee toban iyo shantaas ismaamul goboleed oo u sheegay in si weyn loogu diriri doono ama ay u diriri doonaan raila odinga iyo william ruto kuwaasi codbixiyaal aada u tiro badan ee la rajeynayo in ay goostaan codadkoodu ama halkaasi iska diiwaangeliyaan ka hor doorashada guud ee sanadka soo socda qaybta kale ee wargeyska daily nation haddii aynu eegno waxa uu qorayaa in jaamacadda nairobi ama nairobi university ee ardayda ka dhigta halkaasi ay la kulmayaan caqabada in la kordhiyey qiimaha ama lacagta waxbarashada ama fiiga loo yaqaano waxaana wargeysku intaasi ku darayaa inay jiraan dhowr arday oo iyagu iminka bannaanka jooga kadib markii lagu daray qiimaha lacagta ee halkaasi waatahay sidoo kale wargeyska waxa uu qorayaa in dhammaan dadka iskale goobaha lagu barto wadida baabuurta ama driving schoolska loo yaqaano in la doonayo inay hagaajistaan ama samaystaan leysimo cusub ama shaatiyo cusub waxaana maamulka qaran ee wadooyinka n t s a ayaa soo saaray ayaa laleeyahay ama wargeysku siduu qorayba awaamir ama amaro cusub duldhigay goobaha si lagu barto wadida baabuurta boqolaal ka mida goobaha ama iskuullada lagu barto wadida baabuurta ayaana iminka qarka u saaran in albaabada laysugu dhufto sababtu maxay tahay yidhi waxaa soo bateen ayuu wargeysku qorayaa iskuullada bara sida loo wadaa baabuurta dadka kuwaas oo iyagu aan diiwaan gashanayn ama ka diiwaan gashanayn maamulka qarana wadooyinka n t s a sidaas awgeedna waxaa la doonayaa in shaatiya cusub ay qaataan iskuulladaasi warbixinta ugu dambaa soo qabta ee ugu xiisaha badan ama ugu weyn ee uu qorayo wargeyska daily nation ee madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa markaasi waxa uu eedeeyey ama uu eedeynta qaraxii ka dhacay magaalada kambala uu ku eedeeyey argagixiso waxa uu yidhi qaraxaasi waa mid ay soo maleegeen ama soo abaabuleen ama ay ka dambeeyeen ama ay geysteen ayuu yidhi argagixisada madaxweynaha dalkaasi uganda yoweri museveni ayaa qaraxaasi ku tilmaamay mid argagixisanimo qaraxaasi waxa uu dhacay habeenkii sabtida waxauna uu ka dhacay caasimada dalka uganda ee kambala waxaana ku dhintay hal qof halka dhowr kalena ay ku dhaawacmeen wargeeska daily nation ayaa sidaasi qoraya in madaxweyne museveni uu ku eedeeyey weerarkaasi ama ku tilmaamay fal argagixiso ama uu ku eedeeyey inay ka dambeeyeen argagixisada wallow uu sheegin ama si eh, uu magacdhabin eh, magaca ama kooxda sida qaaska ah u fulisay eh, weerarkaasi sidaa uu qorayo wargeyska daily nation halkaasi ayaan oo gudbayaa warbixinada iyo ciwaanada ugu waaweyn wargeysyada kala gedisan ee dalkani kasoo baxa dalkani kenya waa daily nation iyo sidoo kale the standard oo warbixino xiiso leh oo kala gedisani qorayay iminka waxaan doonayaa in eh, toban daqiiqo oo kaliya aanu haysanaa aan dhegeystayaasha fursad u siiyo eh, barnaamijka qeybihiisa ugu dambe iyo subax wanaagsan ay noo sheegaan goobta ay ku sugan yihiin iyo caawoberiga iyo jawiga guud iyo isku socodka eh, hadba sida uu yahay subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin waxaad naga soo wici kartaa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ama eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal lowra ayaa qadadka igu jira dhegeystaha ware maanta fursadaan siinayo ee subax wanaagsan aan leeyahay halow star f m
alow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
muscab walaal qaali cad baan kuu salaamaya aroori wanaagsan subax la mida walaal waan kaa qaaday mid la mid aan hawada ku marinayaa binta cadey
maasha allah walaal qaali aad baan umahadsan tahay Mhm.
wariyaasheeda qaali aad baan idin salaamaya aroori wanaagsan si la mid ah ka waran goobta aa ku sugan tahay dhagaxley goobta aan ku sugan haddaan ku faahfaahintaas iyo ababariga caafimaadka adniga waa okay dhanka ganacsiga maasha allah wax qaylo buuqaa maqlan kasta alle subxaana watacaala suu ugu talgalay Mhm.
alle subxaana watacaala waxaan ka baryayna cirka daruuraa noo saaran roob qayr qab allahna siiyo kuleel ba'an un baana dilay aday dhegeystayaasha meel walba ay joogteen aad baan idin salaamaya aroorta ku wacnaasa insha allah aad baa umahadsan tahay subax la mid ah binta cadey dhagaxley dhegeystaha kale ee qadka ku jiro aan siiyo fursadda halow star f m halow
alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaalkay waa mogayle dhadhaab joogto moogaay baa kusoo dhaweynayaa subax wanaagsan
wanaagsana walaalkay waa dhawa dhadhaab alxamdulilah hadda lagu fiican wax dhib ma laha Mhm, isku socodka waa okay
okay walaalkay wax dhib ma laha ganacsiyadu way furmeen Dhegeystayaashii adigoo yaa walaal ganacsiyadu way furmeen soo maahan aad iyo aad aad iyo aad dhammaan dhegeystayaashii adigoo waxaan leeyahay subax wanaagsan aad baa umahadsan tahay subax la mid ah moogaay dhadhaab bay umahadsan tahay halow star f m asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa ducaala bambasa soo dhow ducaale ka waran mombasa iyo subaxni waa laska fiican walaa wax dhib ma jiro carraba fiican tahay idaacadda foolinkeeda waa juu si wanaagsan wax dhib maqalka male roob baa lasiiba ilaahay roob ha nasiiyo un aamiin insha allah waa mahadsan tahay ducaale mombasa oo mahadsan yahay halow star f m
alo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
faan weyn waayo oo joogo nairobi waa kusoo dhaweynayaa nairobi gaar ahaan
california california waa gartay ka waran eh, goobtaasi iyo subaxani
maasha allahu waa isku aadan tahay waa lasoo nabad kacay shaqo kasta wax kasta qof walba shaqadiisii buu aaday maasha allahu waa isku aadan tahay jawi wanaagsan
sidoo kale aad baa umahadsan tahay california nairobi naga soo wacay halow star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
Aa, farxiye cali sheekh oo ku sugan magaalada gaarsi waa kusoo dhaweynayaa gaarisa sidee subaxni lagu waabariistay
waan fiicanaa walaal intaan ka warqabo Mhm, isku socodka- alxamdulilah isku socodka roob waa baa ilaahay okay ka rajeyninaa roob aamiin insha allah waa mahadsan tahay
hay walaal
waa tahay dhammaantiin soo dhawaada barnaamijka aan rahda xubinta ugu dambeysay ayaanu ku jeednaa ee ah eh, subax wanaagsan iyo aynu ku ogaanaynay jawiga iyo maqalka idaacadda iyo goobaha kala gedisan ee aad ku sugan tihiin dhegeystaha qadka igu jira halow star f m asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
saaxiibka kale waa saciid cabdullaahi oo kaasa waa maamulka wajah saciid aad baan kuu soo dhaweynayaa saaxib waan dhaway saaxiib xagga allah laga soo dhaweeyay haddii ugeli karo mhm
halkaan jootaan kaaga warbixi dhinaca gariga nabadda aan soo gurisan alxamdulilah mhm
dadka gaadiidka amniga ganacsiga waxbarashada dhanka diiniga iyo maadiga si fiican ay u kala socdaan si wanaagsan maqalka idaacadda star f m waa mid fasiix walow maalmihi aan ka tegin idaacadda ay garka maqneed mhm taasi aad baan ugu farxay idaacadda maqalkeeda ee nasal dib noogu soo laabtay waan gartay haweenka horgeysa si fiican ay nagu doon si fiican nooga qaadarisan insha allah si wanaagsan dhanka hadaleynta waa siyaasada wadanka isu saraareysa iyo abaar iyo kale ay jiraan aha aha aha waxaan leenahay abaaraha allahna ee dalqaada muslimiinta meel kastoo joogan inay ay ka da-eysaan abaarta wilayka dalqaada reerka wilayka musee aamiin iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda iyo waryaalka waxaan leeyahay sabax alkhayrka aad aweyn shaqada fiican aad baa umahadsan tahay saciid wajeer wuu mahadsan yahay subax lamida saaxiib halow star f m
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu meel waxaa jooga kamsi kaliisi magacaada inoogu celi
aadan maxmed oo jooga kamsi kaliisi aad baan kuu soo dhaweynayaa aadan kilifi iyo subaxan inooga warbixi madaal alxamdulilah wax dhibaan ma jiro ababariga waa okay
okay okay deglad maasha allah subax wanaagsan ayaan kuleeyahay wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi ismaamul xeebeedka kilifi ayuu naga soo wacayay halow star f m asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal subax wanaagsan subax la mida walaal
waxaa beerasho waxaa kusoo dhaweynayaa xaawa gaarsa ka waran iyo subaxan
insala wallahi jawiga dhaqdhaqaaqa isu socodka jawiga ammaanka sida ilaahay ugu talagala u kala socdaan Mhm, maqalka idaacadda
maqalka idaacadda waa fasiix si wanaagsan
ilaahay baan ku mahadinaya ansa waxaa soo joojiyey Mhm, inta dhimata alla u naxariisto inta xanuunsan allah caafiyo inta umuraysa ilaahay u fududeeyo aamiin inta safarta ku jirta safar salaana waan gartay dhegeystayaasha star f m oo abu maxamed u horey abu salma oo salaamaya Mhm, mideeda kale waxaan dhihi lahaa amniga maanta joogo haa ilaahay ugu noqdaan mhm, ittaqullah xaytuma kunta sax laba bilood ayaa la qanuunayaa masaajidada oo Mm.
roobna aan la-nahay Mhm, mhm.
marka nin walba gadaal la iskugu noqdo ha isqabsamo insha allah aad baa umahadsan asalaamu tahay calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxma xaawa gaarisa way mahadsan tahay halow star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waxa waye waxaan axmed baan la yihahdaa waxaan kala soo hadlayaa lukenya county machakos waan gartay machakos iyo lukenya inooga warbixi subaxan
Wala- alxamdulilah waadu waa fiican tahay qoraxda mooya kuleelka qoraxdan baa baxaysa Mhm, hal saac ayaa la joogaa qoraxday zaa'id u kulul
Ah, haye ee, maqalka idaacadda waa fasiix iyo si wanaagsan waa fasiix fasiix alxamdulilah aad u fiican tahay subax wanaagsan ayaan ku leeyahay waa mahadsan tahay adaa mudan machakos ayuu naga soo wacayay halow star f m
alo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu maxamuud
xabuu daahir dhaqanes wax wanaagsan subax la mida waa kusoo dhaweynayaa
waa dhiga walaal alxamdulilah ilaahay mahadlen haye ka war goobtaa ku sugan tahay iyo ijaara iyo subaxani wallahi gaara aad intaan u mahadsan nabada ay jirtaa laakiin abaaro iyo kuleel wuu iska jiraa ilaahay baan ku mahadinaynaa Mhm,
marka mashquul badan waa jiraan iyo ilaahay baan ku mahadinaynaa marka waxaye dadka ilaahay hala baryo oo addoonka hala badiyo siyaasada iyo waqtiga hadda la bilaabo hal iska daayaan dhila waa tahay marka waxaa leeyahay dadka meel kastaaba ilaahay aan barino insha allah goob hadda la doono siyaasada lama gaarin waqtigeedan gaari doona kulley xisaabna waa jirtaa safarta reer gaari gaarisa account waxaa leeyahay in la xisaabtamo oo sababta haddii aan la xisaabtamin Mhm, mhm.
naqabsatoo kalea naqabsanaysa waa gartay aad baa umahadsan tahay barnaamijkeeni xisaab badnaa ee siyaasadda uu inoo soo socda aad baa umahadsan tahay Mhm. maxamuud uu mahadsan yahay waa waqtiga ayaa ciriirina u ah dhegeystayaal eh, ayaan doonayaa sidoo kale ee qeybaha kala gedisan ee gobolada ee dalka iyo sidoo kale ee ee gobolada soomaaliya iyo etoobiya iyo caalamka oo barteena website-ka star f m ay naga dhegeysanayaan goob walba ay noo sheegaan halkay ku sugan yihiin iyo caawaberiga ee saaka ee dhegeystaha qadka ku jira halo star f m
الو السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
لا بس حاجة وجهك حق غير الله السلام عليكم دقيقة سبع waa kaa qaaday subax lam subax wanaagsan ayaan kuleeyahay bashka xagar dheera ka waran subaxani
الحمد لله والله الآن لو في عن ساعة ضرورة أنه قمتين مركز الحمد لله حلو البصوبة تفلن هنا aa insha allah
أسمعك إن شاء الله أدي أدوان السلام يا حنا المسلمين الله أنت حمسن عافية ربنا الله نسي إن شاء الله aamiin aad baa umahadsan tahay xagar dheer ayuu naga soo wacayay halo star f m halo star f m waa kusoo dhaweynaya calaykum wacalaykum asalaam waraxma waa aadan abusalani
magacaada inoogu celi
waa aadan abusalani kasoo hadla gaar ahaan cariisley kanquulada company aad baa kusoo dhaweynayaa cali ee, ka waran masalaani iyo cawaberiga iyo geesta kaga sugan tahay ababariga masalani cariisley aan kala sugnaa alxamdulilah waxbarashadii waa loo dareeray gaadiidka waxoo dhan maadig waxoo dhan dugsi iyo loo dhiibo waa la kala aaday alxamdulilah mhm
ilaahay abaarta naga bixiyo unbaan leenahay walahi inta wax kaloo dhiba ma jiraan maqalka idaacad waa okay aamin
waxoo dhan waa dhegdheg alxamdulilah rabbilcaalamiin adna waan ku salaamay in badan aad baa umahadsan tahay mid la midaan hawada kusoo marinaya hal daqiiqa ayaan haysanaa warkii subaxnimo ayaa fooda inoogu soo hayaa iyo cabdulaahi axmed balse intaa ka hor mhm, hal ama laba dhegeysto inta aan ka gaaro aan siiyo fursadda halo star f m
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
staff ma si wanaagsan subax wanaagsan magacaada inoo sheeg iyo halkaad inaga soo wacday
sijeen xagar dheer sijeen xagar dheer waa garta xuseen waa kusoo dhaweynayaa eh, ka waran subaxani iyo cawaberiga xagardheere sida lagu waabaristay
ilaahay yaa mahadle waa la fiican yahay bash bash iyo barwaaqan kuwa berisin saaka biyo la-aan oo wax naaga dhib weyn mare mhm wakaasa waa iska fiican nahay muslimiintu waxaan ka codsanaa ilaa i xanuun haysaa inay faatixadii isoo maraan insha allah allah ha ku caafiyo walaal qaali ilaahu amiin ilaahu amiin waa ku salaamay walaalo amiin aad baa umahadsanta saaxib allah caafiyo saaxiibkaasi xanuun ayuu sheegtay iyo in eh, in laga hayo eh, muslimiintan ha isoo duceeyaan ayuu yidhi caafimaad eh, deg deg yaan u rajeynaynaa Eh, dhegeystaha ugu dambe aan siiyo halo star f m
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
mawducaada subax waxaana wanaagsan saakiisa dakad meeshaad geysa kulley alaan inoo sheegi doontaa insha allahu isna aan isugu jirin milisiyaasha iyo waayitib dakadna waxay isugu jireen way isu gabayn jireen marka saaki ma garanayo ina si wana- si wanaagsan si wanaagsan Dib- mhm, een, waqtiga ayayna hayaa barnaamijkeena si ayaana soo socdaa maarta xanuunka sheeganayana walaalo allaha caafiya asagana inta jirana koletan allaha caafiya Insha annagana aad Allah.
baa loo waxay xaga dheer baan joognaa abdaadan baa la yidhaha maasha allah aad baa loo waxay loo wanaagsan yahay dhegeystayaashii dhammaan iyo adiga kulligiin Mhm.
dadkana waa naga gaarsiin maarta waana salaamaynaa meel kasta lagu sugan yahay Aad baa mahadsan.
Markaa kalena allaha nasiiyo caafimaad allaha nasiiyo waana idin salaama aamin aad baa umahadsanta walaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan dhammaantiin goob walbaa ku sugantiin iyo si walba aad inoo dhegeysanaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi beri waxaad nagu soo dhawaataan barnaamijkeena hoggaan kasta gaar ahaan xaaladda dalka isniin walba hadahan oo kale ayaad ka dhegeysataan star f m codka gobolka waqooyi beri waa subaxnimo isniina taarikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha tobanaad ee oktoobar sanadku waa labada kun koob iyo labaatanka waxaan si toosa inoogu bilaabanayaa barnaamijkeena hogaanka istaa oo aan uga hadalno arrimaha ama xaaladaha dalka siba dhanka siyaasadda aynu ku eegno ee barnaamijkan anigoo ah musaab ismaaciil ayaa barnaamijka idiin daadihin doona intuu habada ku jiro khiyaaray dhammaantiin waan idin soo dhaweynayaa ee subax wanaagsan ayaan idin leeyahay mar kale waatahay e barnaamijka hogaankista e qeybtiisa ugu hore ayaanu imika si toosa u gudogelaynaa dhegeystayaal e waxaana maanta aynu uga hadli doonaa arrimo aad iyo aad u xiisa badan oo ku saabsan e rabshadaha e kusoo cusboonaanaya ama is- is- sii taraya ee sii kordhaya ee kusoo badanaya ee doorashada ama xiliyada ololaha doorashooyinka ee siyaasiyiinta ay ka hayaan ama ku wadaan ee qeybaha kala gedisan ee dalka ayaanu ku eegi doonaa guud ahaan barnaamijka ee siyaasadda ee aada iyo aad ay markaasi usii xoogeysanaysa ama usii kulaanaysa hadba ee maalinba maalinta ka dambeysa ama daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa ee waxaanu markaasi ee ku eegi doonaa barnaamijka ee dhankaas iyo rabshadaha iyadoo ay jirto ama xusad mudan tahay in xilligii ugu dambeysay ama sabtidii aynu soo dhaafanay ba ahayd ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ee kolonyo ama kolonyadiisa ama baabuurtii uu halkaasi ku socdaalayay ismaamulka busiya la dhagax tuuray ee waxaa sababaya halka iyo waxa ay noqon karaan ama waxa ka dhalan kara haddii ay sii socdaan rabshadahan ayaanu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa sidoo kale ee wasiirka arrimaha gudaha ee dalka oo rabshadahani cambaariyey sidoo kalena ee uu e, markaasi digniin u diray e, shakhsiyaadka iyagu abaabulaya ayaan sidoo kale eegi doonaa xulafada madaxweyne ku-xigeenka dalka william rutose maxay ka dhaheen in hogaamiyahooda e, la dhagax tuuro xili uu waday ololo doorasho maxaa sidoo kale ama filan karaan hogaamiyaasha kale marka ay tagaan goobo aan ahayn kuwa taageerayaashooda ay ugu badan yihiin ama hadba deegaanada ay ka soo jeedaan maogi deegaano kale markay u tagaan in ay kuura iyagoo markaasi codsanaya ama ololahooda wada maxaa dhici kara guud ahaan arrimahaasi ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa dhegeystayaal hagaag madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa sabtidii lagu dhagaxiyey kolonyadiisa baabuurta ismaamul goboleedka busiya halkaas oo maalintii labaad ee socdaalkiisa gobolka galbeedka ah uu ku marayey sabtidii kadib markii dhallinyaro ay dab ku huriyeen taanyaro oo ay xireen wadada docor ruto ayaa jimcihii qabtay lixii susoobax oo ka dhacay xarumo kala duwan oo suuq ah oo ku yaala countiga ama ismaamulka kakamega sabtidii madaxweyne ku-xigeenka ayaa khudbadii ugu horeysay ka jeediyey deegaanka butula ama deegaanka butula ka hor inta uusan u socdaalin suuqa bomala ugu yaraan afar baabuur ayaa burbur soo gaadhay waa rabshadahaasi ka dhanka ahaa ololihii ama isusooobixii madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ee ismaamulkaasi busiya ee gobolka galbeedka ee dalka dhalinyaradan ayaa bilaabay dhagaxtuurka kadib markii uu goobta maray baabuurkii uu saarnaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kadib khudbad uu ka jeediyey isu soo bax ka dhacay nambele ruto ayaa ku khasbanaaday inuu dib ugu laabto magaalada buusiya halkaas oo uu kula hadlay taageerayaashiisa iyadoo ay jirtay xiisad iyo sidoo kale ammaanka oo aad loo adkeeyey dhalinyaradan oo isku diiyey inay carqaladeeyaan isu soo bixii madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa ka hortegay booliska ka hortega rabshadaha qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa ku hubaysnaa sunta dadka ka ilmaysiisa qaansooyin iyo weliba fallaaro iyo waxyaabo kale oo markaasi ay ku doonayeen inay ku dhibaateeyaan ee shacabka iyo sidoo kale siyaasiyiinta ee iyagu xulafada laha oo la socday madaxweyne ku-xigeenka ee dalka docor ruto ayaa cambaareeyey rabshadaha wuxuuna eed dusha kala dhacay la tartamayaashiisa ama kuwa siyaasad ahaan ay isku hayaan isagoo sheegay inaysan lahayn ajenda dadkan ajenda mala ayuu yidhi ee waxaa keliya ay hayaanna waa inay dadka dhagax tuuraan wuxuu ku eedeeyey inay soo kiraysteen dhallinyaro si ay u carqaladeeyaan ololihiisa uu ka waday gobolka galbeedka isbuucii aynu soo dhaafnay maalmihii aynu soo dhaafnay gaar ahaan halkii lagu carqaladeeyey ama halkii lagu lagu dhagax tuuray waxa ay ahayd ismaamulka busiya mar uu ka soo baxay ama ololihiisa uu kasoo dhamaystay ismaamul goboleedka kakamega oo ka tirsan gobolka galbeedka ee dalka waxaynu ognahay in doorashadii aynu kasoo gudubnay ismaamuladaasi ama guud ahaan gobolka galbeedka dalka codadka ugu badan ay siiyeen xisbiga odm ama hogaamiyaha xisbiga odm raila odinga oo xiligaasi ku tartamayey tikitka nasa ama isbahaysiga nasa ee uuna la tartamayey tikitka ama isbahaysiga ama xulafada jubilee oo u hogaaminaya madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale william ruto balse docor ruto ayaa iminka isku dayaya inuu halkaasi ka hanto codbixiyaal ama taageerayaal xili hore ama xilidii hore taageeriyey raila odinga balse uu doonayo in iminkan uu taageerayaashaasi uu kasbado isaga isagoo u maraya waxa uu ku sheegay dhaqaalaha hoos laga soo bilaabayo oo dadka hoose la siinayo sidoo kalena kor loo soo dhisayo ama kor laga soo kobcinayo ay markaasi ama waxa uu isagu yiro bottom up ayuu yidhaahdaa oo u sheegay in kenyaanka ama shacabka danyarta ah loogu danaynayo ama dhaqaalahooda lagu kobcinayo halkii dhaqaalaha kor laga soo wadi lahaa oo dadka sasare ee iyagu maalqabeenka keliya aynu loo siinin lacagaha iyo weliba qandaraasyada hagaag aan kusii soconno docor ruto ayaa cambaareeyey rabshadaha wuxuuna eed dusha kala dhacay sidaan soo sheegnay la tartamayaashiisa ama siyaasiyiinta ay isku hayaan ama loolanka kala dhexeeya amaba eh, doonaya iyagana in ay u tartamaan kursiga ugu sarreeya dalka kuna hoydaan aqalka looga arrimiya dalka state house isagoo sheegay inaysan lahayn ajenda dadkaasi amaba siyaasiyiintaasi ajenda ma laha ayuu yidhi Eh, wuxuu ku eedeeyey inay soo kiraysteen dhallinyaro si ay u carqaladayaan ololihiisa sidoo kale mar uu hadalkiisa uu jeedinaya waxa uu sheegay in dhallinyaradaasi aynan haysanin een, wax shaqo ay hayin oo isaga uu doonayo xilliga ama marka uu madaxweyne u noqdo uu dhallinyaradaasi shaqaalaysiiyo si mustaqbalka aan loogu adeegsanin arrimo noocan oo kale ah hagaag wuxuu sheegay in kenya ay ka gudubtay xilligii dhagax tuurka amaba xilligii la isdhagax tuuri jiray oo dadka loo hanjabi jiray oo siyaasiyiintu ay eh, markaasi ahayd in aynan tegin qeybo ka mid a dalka oo keliya ay ololahooda eh, ka dhistaan ama ka wataan deegaanada ay iyagu ka soo jeedaan ama taageerayaashoodu ay aadka ugu badan yihiin hagaag dhowr baabuur ayaa la burburiyey sabtidii iyadoo qeyb ka ah ama qeyb ka mid ah dhallinyarada ay ka mudaharaadeen socdaalkii madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ee magaalada buusiya dhallinyaradan oo ku dhawaaqayey halkudhigyo lagu taageerayo xisbiga uu hogaamiyo raila odinga ee odm ayaa isku dayey inay hor istaagaan ama in ay markaasi hor istaag ku sameeyaan kolonyada baabuur ee ruto ee aaga korinda oo ku taala wadada weyn ee busiya iyo isku xirta kakamega hagaag waxaa usad mudan amaba ee, een, soo caddaatay in dhallinyaradani ee, imika ee, qalalahaasi ama rabshadahaasi ee, sameeyey ay ku dhawaaqayeen hal ku dhigyo ama erayo lagu taageerayo xisbiga o d m islamarkaana ay uga soo horjeedeen madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dhanka kale arrintaasi way dhacday sabtidii balse eh, maalintii eh, shalay ahayd ama saacado kadib wasiirka arrimaha gudaha dalka iyo iskuduwa howlaha qaran dor fred matiangi ayaa cambaareeyey falkaasi lagula kacay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto wasiirka arrimaha gudaha fred matiangi ayaa ku amray gudoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan ismaamulka busiya ama county commissionaga busiya inuu si deg deg ah u bilaabo baaritaano lagu soo qabanayo dadkii ka dambeeyey carqaladaynta socdaalkii madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ismaamulkaasi busiya wuxuu sheegay in dadkaasi lasoo qabto oo maxkamadda lasoo taago baaritaan deg deg ahna lagu sameeyo ee, si ayuu yidhi mustaqbalka falal noocan oo kale ah looga baaqsado oo qof walba oo siyaasi ah oo doonaya inuu ololihiisa ka samaysta qayb walba oo ka mid ah dalkani si xor ah oo nabadda oo deganaan ah uu ku maro halka uu doonayo balse wuxuu yidhi haddii arrimahan ay sii socdaan waxaa adkaan doonta in siyaasiyiinta qaar ay tagaan qayba ama gobollo ka mid ah dalka ayuu yidhi balse waa in siyaasiyiinta ay si xora iyagu eh, u maraan goob walba ay dalkani ka doonayaan oo ay ka dalbanayaan codadkooda sidoo kalena ku hananaan ama ku kasbanayaan taageerayaasha kala gedisan waa tahay mataangi ayaa amray eh, amar ku bixiyey in la xiro oo maxkamad lasoo taago waa qabanqaabayaashii iyo sidoo kale kuwii ka dambeeyey rabshadaha ka dhacay gobolka galbeedka mataangi waxau leeyahay dadkii falkaasi geystay oo keliya ma doonayno waxa uu yidhi kuwii ka dambeeyey soo abaabulay soo qorsheeyey qarashka ku bixiyey een, sidoo kale ee, ku bixiyey een, caqligooda iyo weliba maalkooda ku bixiyey in dhallinyaradaasi ay hor istaagaan ama rabshad xilligaasi ay abuuraan ama ka abuuraan ee, isku soo baxaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyaguna waa la dembi ayuu yidhi ama ha ahaadaan siyaasiyiin iyagu lasoo doortay ama xildhibaano ama m c l ama wakiilada hoose ha ahaadaan cid walba oo ka dambeysa ayuu yidhi falkaasi waa in lasoo qabtaa oo lasoo taagaa maxkamadda dembina lagu soo oogaa eh, si mustaqbalka looga baaqsado arrintani balse su- ma suurtageli doontaa oo eh, ma lasoo qaban doonaa dadkaasi wasiirka ayaa sheegay in ilaa iyo hadda la xiray dad kor u dhaafaya shan qof islamarkaana ay baaritaano wadaan dad caadi ah ayaa la xidhay balse sidoo kale waxa uu ku baaqay in baaritaanada ee marka la samaynayo lagu daro siyaasiyiinta kasoo jeeda halkaasi oo iyagu lagu toonsan yahay in ay soo abaabuleen een, rabshadahaasi dhacay maalinkii sabtida kana dhacay ismaamulka boosiya matiangia intaasi ku daray ee saraakiisha amniga looga baahan yahay inay si cadaalada u dhaqmaan oo ay muujiyaan dhexdhexaadnimo markay timaado arrimaha siyaasadda matiangi ayaa sidaasi sheegay waxa uu saraakiisha mallaamaha ammaanka ah ee, faray ama ugu baaqay in ay si cadaaladda u gutaan waajibaadkooda oo ay u eexan cidi gaara ama een, mas-uul gaara ama siyaasi gaara ay garab siinin balse ee, si siman ay markaasi u ilaaliyaan ee, waa nabadda iyo sidoo kale badqabka dhammaan siyaasiyiinta iyo weliba shacabka balse dhanka kale haddii aanu eegno een, arrintan ma ahan keliya markii ugu horeysay ee dalkani ay ka dhacdo oo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto lagu sameeyo soo istaagaasi ama rabshadahaasi ee, waxaa markaasi jiray in xiliyadii hore aynu kasoo gudubnay ama marar hore ama kol hore qaar ka mid a siyaasiyiinta kale ee dalka iyagu sidaasi si lamida lagu sameeyey sidoo kale gobolka waqooyi beri haddaynu eegno way jiraan arrimahani ee, ama ismaamulka mandheera ama ismaamulka wajeer ama ismaamulka garissa waxaa jira in mararka qaarkood siyaasiyiinta doonaya inay ololahoodu ka samaystaan meelaha qaar la dhagax tuuro ee, lagu qaylo lagu buuqo rabshado halkaasi ay ka dhashaan way dhacdaa waaynu aragnay waan usoo joognay ee, sida uu ee, wasiirka arrimaha gudaha sheegayna haddii waxa laga qaban waayo ama tallaabo laga qaadi waayo een, halkay ku dambeyn doontaa oo ku biishuwan doontaa waxaa ee, sidoo kale xusid mudan in doorashada guud ee dalka ay ka harsan tahay ee, toban bilood iminkana ee, heerkulka siyaasadda aad iyo aad ugu kacsan yahay dalka ee, bilaha soo socda shan bilood lix bilood kadib markii loo soo dhowaado goobaha ee, codeynta ama codbixinta maxaa dhici doona qeybaha kala gedisan ee dalka maxaa ka dhici doona rabshadaha marku aynu eegno ee siyaasad naceebka ku salaysan hagaag ee, bishii janaayo ee isla sanadkani ee, hogaamiyaha odm raila odinga ayaa isna sidan oo kale waxaa ee, ee, siyaas aan rahde dhalinyaro ay carqaladeeyeen amaba dhagax tuureen koloonyadiisa baabuur ee, deegaanka ama halka loo yaqaano giduray ay sidaasi ugu sameeyeen iyaga oo dhalinyaradaasi ku dhawaaqayay hal ku dhigyo ay ku taageerayeen william ruto ama madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale hasla ay lahaayeen kuwii shalay waxaynu sheegnay ee, carqaladeeyey inay ku dhawaaqayeen hal ku dhigyo ah Een, odm odm waa xisbiga uu hogaamiyo raila odinga xilligaasi een, raila odinga isna laysor- la hor istaagay oo la carqaladeeyey oo la dhagax tuuray baabuurtiisa ee s- dhalinyaradaasi waxa ay ku dhawaaqayeen halkudhigyo lagu taageerayo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo ah hasla hasla hagaag waa xayad bishii janaayo ee xilligaasi hogaamiyaha odm raila odinga ee, ee, halkaasi guduray waxa uu kula hadlayey ee, shacabka isagoo doonayey in la meelmariyo ee, geedi socodkii wax looga bedeli rabay ee, wa- ama warbixintii ama geedi socodkii la doonayay in lagu bedelo dastuurka dalka ee b b i taas oo la laalay oo iminka ee, meesha laga saaray walow la doonaya in dib loo soo nooleeyo xilligaasi waxayd bishii janaayo ee sanadkani ee isla hogaamiyahani la dhagax tuuray isna halkaasi deegaanka giduraayi lagu dhagax tuuray Ee, hagaag markaan ku gudubno labadan siyaasi sidoo kale bil ka hor ganacsade lagu magacaabo jimmy wanjigi oo aad garanaysaan ee, sidoo kale ee aad iyo aad uga ciyaara doorka siyaasadda sare ee dalka ee ayaa isna u tartamaya xilka madaxweynenimo ee dalka waxaana lagu dhagaxeeyey ismaamulka migori halkaasi oo uu ka waday ololihiisa doorasho ismaamulkaasi migori ee gobolka nyanza ayaa ee, lagu dhagaxeeyey isna waxaana ku dhagaxeeyeen ee, qaar ka mid ah shacabka ku nool ama ku dhaqan ee, deegaankaasi Ee, haddaba ee, sida waragtaa rabshadahaasi kordhaya ee xiliyada ololaha doorashooyinka maxaa sabab u ah in siyaasiyiinta ay la kulmaan arrimaha noocan ah Mm, maxaa dhici kara haddii ay sii socdaan rabshadaha ku salaysan siyaasadda nacaybka ah waa qodobada guud ee barnaamijka aynu ku eegi doono e, balse aan dib ugu laabanno mar kale xilligii la dhagaxeeyey ama e, kolonyadii baabuurta ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto la e, la carqaladeeyey waxa uu ka hadlay goobtaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka e, sidoo kale waxaan dhegeysan doonaa e, codkiisa iyo codka wasiirka arrimaha gudaha oo isna sheegay in dad loo qabtay sidoo kale qaar ka mid a xulafada ama siyaasiyiinta madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaan iyaguna eegi doonaa oo ka hadlaya arrimahaasi ama isur istaaga lagu sameeyey rabshadaha ee lagu carqaladeeyey waa isku socodkii madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ee deegaanka busiya aan dhegeysano madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo xilligaasi ku sugnaa busiya kana hadlay goobta isur istaagaasi lagu sameeyey ama carqaladeynta lagu sameeyey kadib
Tumefanya siasa mbovu mara nyingi. Watu wanataka kutuletea siasa ya fujo, sisi tunataka kuambia hatuna haja na fujo. Kila mtu akuje auze sera yake, ni kweli ama si kweli? Na wale hawana sera ndio wanabeba mawe, washindwe kabisa. Ama mnasemaje Busia? Mnataka mawe ama mnataka sera? Si kila mtu auze sera yake, na kama mtu ana sera si akae nyumbani. Mimi nataka niwaambie hivi, mimi nimefika hapa Busia kwa sababu kuna mambo mengi tumefanya na nyinyi watu wa Busia. Tumejenga shule ya teknolojia ya Budalangi, ni kweli si kweli? Tumejenga shule ya teknolojia ya hapa Matayos, ni kweli si kweli? Tumejenga ya Teso North na Teso South na, na Mbale, ni kweli si kweli? Kwa sababu tuko haja na watoto wetu vijana wa Busia, vijana wa Kenya waweze kupata uf, mafunzo ya ufundi, teknolojia na taaluma zile zingine zote. Busia tunakubaliana. Jambo la pili, mimi wakati nimekuja hapa Busia 2013 watu walikuwa na stima hapa walikuwa ni watu elfu kumi na tatu lakini leo tumeunganisha stima Busia imefika watu elfu tisini na hiyo kazi bado inaendelea. Ni kweli ama si kweli? Tumekuja tukakamilisha barabara ya kutoka Ejinja mpaka kule chini. Tumekamilisha barabara inatoka hapa inaenda Adongozi, inaenda Machakus mpaka inafika Malaba, na hiyo barabara tumejenga. Ni kweli si kweli? Mimi nauliza nyinyi watu wa Busia, sawa sawa. Mwaka ujao tuko na nafasi ya kuunda serikali. Nyinyi mko habari na watu wa Busia, mko na habari hiyo? Mko tayari tuunde hiyo serikali pamoja? Na serikali ya mwaka ujao tunaunda ni serikali ya mahasla. Mimi nataka niwaambie, safari hii tunasema Busia hii haitakuwa Busia ya kitendawili, haitakuwa Busia ya kitendawili, itakuwa Busia ya matendo na mipango na miradi ya maendeleo. Tunakubaliana Busia? Tunakubaliana. Mimi nasema hivi, wale wanatusumbua na mambo ya rege na mambo ya kubadilisha katiba na mambo hii ya fujo, sisi tunawaambia safari hii tunaanza na hawa vijana wengi ambao hawana kazi, lazima tuwatafutie ajira kwanza. Hawa vijana mmezoea kuwatumia kufanya fujo na kutupa mawe. Safari hii tunawapangia ili wapate ajira, wajisimamie, wasitumike tena kwa mambo ya fujo na kutupa mawe. Kama mnataka kutupa mawe, mtatafuta watoto wenu nyinyi na bibi zenu waende watupe mawe. Hawa hawa tutawapangia ajira, wajisimamie na wasimamie familia zao. Na nimesema hivi watu wa Busia, sawa sawa, nimesema hivi, mwaka ujao naweka bilioni mia moja katika mipango na miradi ambayo itawapatia hawa vijana milioni nne nafasi ya ajira, nafasi ya kufanya kazi ili waheshimike, ili wajisimamie, ili wasitumike kwa madawa na wasitumike kwa uhalifu, waweze kuwa ni wa maana, wa muhimu, wachangie katika kupeleka taifa letu mbele.
madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayuu ahaa codkaasi waxa uu ka hadlayay ismaamulkaasi busiya ee kadib markii halkaasi lagu dhagax tuuray baabuurtii uu watay iyo sidoo kale baabuurtii ula socday iyo wafdigiisa ee, ismaamulkaasi ku sugnaa maalintii ee, sabtida ayuu halkaasi ka hadlay sidoo kale ee, wasiirka arrimaha gudaha dalka ee inta aynu codkiisa dhegeysan aan sidoo kale dhegeysanno qaar ka mid ah xulafada ee, madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyaguna ee, falkaasi cambaareeyey Ni kitu ya muhimu tufanye siasa ya amani. Kila mtu atembee pembe zote za Kenya na hako na uhuru ya kusimama kila mahali na auze sera zake. Haimaanishi ati ukienda kama jana Busia, wale vijana walirusha mawe. Wale vijana walirusha mawe sio hawa vijana, kuna kiongozi ukichunguza vizuri wa area hiyo ndio anipatia vijana pesa, kamwambia oo, sasa mrushe mawe. Sasa mimi nauliza, ukirusha mawe huko Busia na kesho unataka kuja Kabarnet, kesho kuto unataka kwenda Nakuru, unajaribu kusema nini? Unajaribu kusema nini? Sio unaleta tu wewe, unakuwa tu mtu wa akili kidogo, kwa sababu watu wakianza kurushiana mawe, unaturudisha siasa ya ujinga ya zamani. Siasa mzuri ni kila mtu asimame na sera zake, akuja aseme mambo yake atembee, mwingine akuja aseme mambo yake atembee. Yule Ruto akuja aseme yake ya bottom up, Raila akuja aseme yake ya kutoka juu kuja chini. Hapo raia wapime, taone gani ndio itatufikia haraka. Haya, mwingine akuja aseme ndajenga barabara ya tunnel, mwingine aseme ndajenga barabara ya hewa, namna hiyo.
Na mimi nasema hivi, watu wa Busia, sisi tuna ajenda. Ajenda ni kuinua Mkenya wa chini. Now you guys, the young people of this country, you must take your place in the next government.
waatay ee, qaar ka mid ah xulafada madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayay ahaayeen kuwaasi waa oscar sudi weliba aadan barre ducaale oo dadkaasi aanu idin dhegeysinay ee, iminkana haddii aan soo qabto adeega qeybta ka ah barnaamijka maanta waatay ee, adeega qeybta ka ah barnaamijka haddaan soo qabto inta aynu u gudagelin warka subaxnimo oo fooda inagu soo hayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka i e b c ayaa ugu yeeraya dhammaan shacabka ismaamulka garissa inay isku diiwaangeliyaan codbixiyaal barnaamijka diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa dalka ka bilowday afartii bishan oktoobar wuxuuna ku egyahay labada bisha nofembar ee fooda inagu soo haysa haddaba iisan ku seegin fursadan oo ka faa'iidayso wakhtiga kooban ee haray fariintan waxaa kuu soo gudbisay maareeyaha doorashada ee waa maareeyaha doorashada guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka i e b c ee ismaamulka garissa haddaba dhegeyste fursaddan qaaliga ah ka faa'iidayso si hadhow aada ugu codayso qofka aada doonayso oo hadhowta aad ka shallayn doonin ee waxa ayna ku eg tahay ee, diiwaangelinta labada bisha soo socota ee november afartii bishan ayayna soo bilaabatay ismaamulkaasi ee ismaamulada ee, kala gedisanayana ee, ka socota dhegeystayaasaan ku dhaafin haddii horey aada u haysanin codbixiya ama codbixiya aada u ahayn amaba aa haysan kuurahaasi lagu codeeyo ee iminka akhyaaray waan isku soo laaban doonaa warka subaxnimo ee, kadib iyo cabdulaahi axmed barnaamijkeena xaaladda dalka aynu ku eegeyno rabshadaha ee, sii kordhaya ee ku salaysan siyaasad naceebka ee guud ahaan dalka aynu barnaamijka ku eegeyna waadsa dhegeystayaal isku soo noqod wanaagsan mar kale waxaad soo dhegeysateen warkii ee saacadda iyo sidoo kale ee qadar adeega ganacsiga iminkana aan dib ugu soo laabanno barnaamijkeena qeybtii labaad ee barnaamijka ayaan u gudagalaynaa waa qeybihii dhexe ee barnaamijka qeybihii ugu hore ee barnaamijka ayaadna soo dhegeysateen aan oga hadlaynay rabshadaha soo cusboonaaday ama kusii baahaya qeybaha kala gedisan ee dalka kuwaas oo ku salaysan siyaasadan caybka ah codod dhowrah ayaan idin soo dhegeysiiyey oo ah codka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale qaar ka mid ah xulafadiisa sidoo kale waxaan waagnay warbixin aynu ku eegeynay dhammaan rabshadihii soo dhacay ama ugu dambeeyey ee dhacay maalmihii lasoo dhaafay iyo sidoo kale bilihii ugu dambeeyey dalka ka dhacay mar kale iyo qaybta labaad ayaan u gudogelaynaa balse intaa ka hor aan soo qabto adeega qaybta ka ah barnaamijka maanta waalid walba waxa uu rabaa in ubadkiisa ay horumar ka gaaraan nolosha waxay doonayaan inay ku maalgeliyaan carruurtooda wax walba si ay wax u bartaan waxbarasho taya leh ayaa mararka qaar loo arkaa inay tahay mid u gaar ah dadka maalqabeenka ah oo heli karaa buuga qaali ah iyo waxyaabaha kale ee carruurta balse taasi keli ama fikirkaasi ma jirta haddaba shupavu ama ayaa xaqiijinaysaa in dhammaan carruurta ay fursad u helaan waxbarashada iyo inay ku horumaraan nolosha waxay shubavu siinaysaa casharo muraajaco ah iyo su'aalo way ku heli karaan afar shilin oo keliya maalinkiiba maalinkiiba afar shilin ayaa bixinaysaa casharo muraajaco ah oo su'aalihii hore ee loogu markaasi imtixaamay caruurta ama ardaydii hore iyo jawaabahooda ayaa halkaasi ka helaysa waxay garaaci karaan star two nine one hash waa xidig labo sagaal kow fargees iyaga oo adeegsan karaa teleefon kasta nooc uu yahayba dhammaan carruurta ayaa muraajaceyn kara casharadooda islamarkaana guul ka gaari kara imtixaankooda waxaana u fududaanaysaa ama u fududaynaysaa shupavu two nine one waa fursad dahabi aa dhegeyste maantaba ka faa'iidayso bal aynu isla soconno dhegeysta iminka soo qaada taleefonkaaga si tartiib ah inaga oo isla soconna waxaad garaacdaa xidig labo sagaal kow ee waa afar gees two aan rahdee star two nine one hash kadib tixraac waxa kuu soo baxo ardayda gobolka waxaa caqabad ku ahaa adeeginta ama in aad adeegsadaan internetka iyo wixii la midka ah haatan waxay isticmaali karaan shupavu two nine one oo aan u baahnayn wax internet ah internetka uma baahna dhegeyste waxaadna ku isticmaali kartaa teleefonka aad doonayso teleefon walbo ayaad si wanaagsan uga faa'iidaysan kartaa waana qiimo aad iyo aad u yar afar shilin oo keliya waalidkii ka walwalayay hageen kaa hela buugag iyo macallimiin dheeraada haatan waxaasoo dhan waxaa kaa kaafinaysa adeega shupavu two nine one mar dambe ma lagu dhahayo buugagta kala duwan ee qaaliga ah ee ardayda ama cunuga uu ku leeyahay ardayda asaagayga ah ayaa buugaagtaasi haysta aniguna waa ila maali ii gado taasi ayaa kaa kaafinaysa shupavu two nine one oo qarash aad ama kharash badanna aan kaa baxaynin maantaba tijaabi dhageyste waxaad tijaabinaysaa waa shupavu two nine one hagaag halkaasi aan uga gudubno adeegaasi qeybta ka ahaa ee barnaamijka waxaan doonayaa in mar kale aanu dib u eegno qodobka aynu maanta barnaamijka oga hadlayno dhegeyste subax wanaagsan iminka haddii aad raadiyaha furatay mar kale dhegta io raarici qodobka barnaamijka aynu uga hadlayno maanta aan ka dharjiye madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa sabtidii lagu dhagaxeeyey kolonyadiisa baabuurta ismaamul goboleedka busiya halkaas oo maalintii labaad ee socdaalkiisa gobolka galbeedka dalka ah uu ku marayay maalinkii sabtida kadib markii dhallinyaro ay dab ku horiyeen taanyaro oo ay xireen waddada docor ruto ayaa jimcihii qabtay lix isu soo bax oo ka dhacay xarumo kala duwan oo suuq ah oo ku yaala countiga ama ismaamulka kakameega waa isla galbeedka dalka sabtidii madaxweyne ku-xigeenka ayaa khudbadii ugu horeysay ka jeediyey deegaanka butula ka hor inta uusan u socdaalin suuqa bamola ugu yaraan afar baabuur ayaa burbur soo gaaray dhallinyaradan ayaa bilaabay dhagax tuurka kadib markii uu goobta maray baabuurkii uu saarnaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto kadib khudbad uu ka jeedinayey isu soo bax ka dhacay nambaale ama deegaanka nambaale ruto ayaa aan ku rahday ku khasbanaaday inuu dib ugu laabto magaalada busiya halkaas oo uu kula hadlay taageerayaashiisa iyadoo ay jirtay xiisad islamarkaana aad iyo aad loo adkeeyey ammaanka goobta dhallinyaradan oo isku dayey inay carqaladeeyaan isu soo bixi madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa ka hortegay booliska ka hortega rabshadaha qaar ka mid a dhallinyarada ayaa ku hubaysnaa qaansooyin fallaaro sunta dadka ka ilmaysiisa iyo waxyaabo kale oo aad iyo aad halis u ah doctor ruto ayaa cambaareeyey rabshadaha wuxuuna ee dusha kala dhacay la tartamayaashiisa ama kuwa ay siyaasad ahaan isku hayaan ama isku hayaan xilka madaxweynenima ama la tartamaya isagoo sheegay inaysan lahayn amaba haysanin wax ajanda ah oo dadka ay ka gadaan wuxuu ku eedeeyey inay soo kiraysteen dhallinyaro si ay u carqaladeeyaan ololahiisa wuxuu sheegay in kenya ay ka gudubtay xilligii dhagax tuurka dhowr baabuur ayaa la burburiyey sabtidii iyadoo qayb ka mid ah dhallinyarada ay ku mudaaharaadeen socdaalkii madaxweyne ku-xigeenka william ruto ee magaalada boosiya dhallinyarada oo ku dhawaaqayay hal kudhigo lagu taageerayo xisbiga uu hogaamiyo raila odinga ee o d m ayaa isku dayey inay hor istaagaan kolonyada baabuur ee ruto ee aga korinda oo ku taalla wadada weyn ee isku xirta busiya iyo kakamega dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha dalka fred matiangi ayaa cambaarayay falkaasi lagula kacay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto wasiirka arrimaha gudaha fred matiangi ayaa ku amray guddoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan ismaamulka busiya waa county commissionage inuu si deg deg ah u bilaabo baaritaan lagu soo qaqabanayo dadkii ka dambeeyey carqaladaynta socdaalkii madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ee ismaamulkaasi busiya matiangi ayaa amar ku bixiyey sidoo kale in la xiro oo maxkamad lasoo taago qabanqaabayaashii ama dadkii ka dambeeyey inay soo qabanqaabiyaan iyo kuwii ka dambeeyey rabshadahaba in halkaasi ay ka dhacaan wasiirka ayaa sheegay in ilaa iyo hadda la xiray dad kor u dhaafaya shan qof islamarkaana ay baaritaano wadaan matiangi ayaa intaasi ku daray in saraakiisha amniga looga baahan yahay inay si cadaaladda u dhaqmaan oo muujiyaan dhexdhexaadnimo marka ay timaado arrimaha siyaasadda oo hal dhinac oo keliya aysan eegin bal aan dhegaysanno codkiisa kooban matiangi
We already had arrested five people in related to that incident that involved the deputy president in Busia. And I have asked the security team there to look for everyone who was involved in that organization, even if they are political leaders, whether they're elected members of parliament or not, I don't care. Arrest them, we take them to court. No one is allowed to disrupt meetings, and we cannot allow those types of things to happen. Let us debate freely. You know, you don't need the government's permission to go anywhere in Kenya, as long as you are a Kenyan citizen. You don't need our permission to go anywhere. All you need to do is go and visit your friends wherever you are going to, sell your policies, work peacefully with people.
waa tahay codkaasi wuxuu ah wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale isku duwaha howlaha qaran dor fred matiangi waxa uu cambaareynayay falkaasi lagula kacay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto isagoo sidoo kale sheegay in dhowr qofood loo xiray dhacdadaasi lagu dhagax tuuray ama lagu dhagaxiyey kolonyada baabuur ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waa ismaamulka busiya ee gobolka galbeedka dalka sidoo kale matiangi ayaa hadalkiisan ku sheegay in cid allaala ciddii doonayso inay olola samaysato ay xor u tahay inay aado qeyb kasta oo ka mid ah dalka iyada oo markaasi wax dhibaato ah aan kala kulmaynin ciddii arrimahaas isku daydana ee sharciga la marsiin doona ayuu sheegay balse haddii aan dib u eegno mar kale markii laga soo tago dhagaxtuurkan iyo sidoo kale rabshadahan ka dhacay ismaamulkaasi buusiya ee lagu sameeyey madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto tantu la mid ah bishii janaayo isla sanadkan deegaanka giduraay hogaamiyaha xisbiga odium raila odinga ayaa sidan oo kale lagu sameeyey maalin amaba duhurnimo halkaasi uu ka waday olole uu dadka uga gadayay warbixinta ma geedi socodkii laga doonayay in wax looga bedelo dastuurka dalka ee b b i da ee dad ama dhalinyaro aan rahde ayaa ee, wili aan rahde ee, waa hogaamiyaha udm raila odinga ee, iyagu dhagax tuuray waxayna dhalinyaradaasi ku dhawaaqayeen halkudhegyo ah ee, ama halkudhegyo lagu taageerayo ama lagu ammaanayo william ruto halka kuwii shalay aynu sheegnay in iyaguna halkudhigyadoodii lagu taageerayay raila odinga arrintan ayaa caadiyan waxa ay ka dhacdaa qeybaha kala gedisan ee dalka sidoo kale ee gobolkaasi ee waqooyi bari ee dalka ismaamulada ee mandheera garisa wajeer ayaa iyaguna sidoon oo kale ka dhacda oo siyaasiyiinta mararka qaarkood arrimahan oo kale la kulma ee oo halkaasi rabshadu ay ka dhacaan waa tahay sidoo kale bil ka hor ganacsada jim wajiga oo isna u tartamaya xilka madaxweynenimo ayaa lagu dhagaxiyey ismaamulka migori halkaasoo uu ka waday ololihiisa doorasho isla xilligaas madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa een, ka hadlay mar kale een, rabshadahan ee, isaga oo markaasi cambaareynayay falka lagula kacay jimi wanjigi oo siyaasiyiintana ugu baaqayay inay si nabadda oo deganaan ay ku dhahan tahay ay u samaystaan ololahooda doorashooyinka mar kale dhegeysanno codkan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto
Tunataka katika taifa letu la Kenya, tunataka siasa ifanywe kwa njia ya amani. Mambo ya kurushiana mawe ni mambo ambayo inarudisha Kenya yetu nyuma. It is primitive and backward for any leader to organize thuggery and hooliganism using the young people of Kenya. The young people of Kenya want jobs. They want to do business. They want to run their enterprises. You cannot misuse them to throw stones so that you can protect your turf as politicians. We want to ask those politicians that your time is up. Nyinyi mnataka watu wapigane mawe? Si kila mtu akuja auze sera yake? Na kama mtu hana sera, awache kupanga vijana wapigane na mawe. Tunataka siasa ya amani katika taifa letu la Kenya, na wale wote wanapanga fujo, tunawaambia shame on you.
madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayuu ahaa codkaasi mar kale isna ka hadlayay arrimahaasi ku saabsan rabshadaha xiliyada ololaha doorashooyinka ee siyaasiyiinta ay ka sameynayaan gobolada kala gedisan ee dalkani kenya waxaa doorashada guud ee dalka ka harsan oo keliya ee, dabcan eh, toban bilood ee, marka haddii arrimahan ay sii socdaan maxaa dhici kara sida waragtaa rabshadaha sii kordhaya ee xiliyada ololaha doorashooyinka maxaa sabab u ah in siyaasiyiinta ay la kulmaan arrimaha noocan ah sidoo kale ku dar deegaanadaasiba ee, gobolka waqooyi bari ee soomaalidu degan yihiin arrimahani way ka dhacaan ee, wallow aysan badneen balse xiliyada doorashada arrimahani oo ay soo nonoqdeen wallow ay sii kordhayaan oo sii xoogeysanayaan oo laga yaabo in weji kale ay isku bedelaan maxaa dhici kara haddii ay sii socdaan rabshadaha ku salaysan siyaasadda nacaybka ah eh, ayaad inoo sheegaysaa sidoo kale dhegeyste maxaana sabab u ah in siyaasiyiinta ay la kulmaan arrimaha noocan ah sideen waragtaa rabshadahaasi sii kordhaya ee xiliyada ololo- ololaha doorashooyinka waa qodobka aynu barnaamijka eh, ku eegi doona ee, dhegeystayaashana aan doonaya in ay qeyb uga soo noqdaan Ee, goordhow dhegeystayaasha ayaan fursadda usiin doonaa barnaamijka ee, si iyaguna fikirkooda uga soo dhiibtaan qodobkani aadkii aad ku xiisaha badan ee xasaasiga waxaa sidoo kale la sheegaysaa halka ma deegaanka aad ku sugan tahay ee, soomaalidu degan tahay in ee, arrimahan rabshadaha noocani ah ay sidoo kale ka dhacaan balse intaasi ka hor waxaan doonayaa inaan eh, mar kale soo qabto adeega qaybta ka ah barnaamijka maanta
Chagua Kenya unayoitaka. Tuungane pamoja, tujenge nchi yetu. Kenya ni moja na sura ni moja, tujiandikishe wote, tupige kura, tujitokeze, tupige kura, tunaimarisha demokrasia. uchaguzi. Haki kwa watu wote. IEBC ni tume huru IEBC, your vote, your future.
waa tahay ee, guddiga madaxa bannaan ee waa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee i b c ayaa ugu yeeraya dhammaan shacabka ismaamulka garissa inay isku diiwaangeliyaan codbixiyayaal barnaamijka diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa dalka ka bilowday afartii bishan oktoobar wuxuuna ku egyahay kowda bisha nofembar ee soo socota ama foodan ugu soo haysa haddaba dhegeyste adigu ma leedahay ee, kuura ama ee, codbixin ama ma- codkaada ma dhiiban kartaa doorashada soo socota horey ma isku diiwaangelisay amaba hadda ayaa cuswan tahay haddaba yaysan ku seegin fursadan oo ka faa'iidaysa wakhtiga kooban ee haray hadhow eh, si aad markaasi u shallaanin a- uga shallaanin eh, hogaamiyaha eh, aad dooran doonto oo aad u dhahdo ama hadhow aad ugu naaloto hogaamiyaha aad doonayso oo hogaamiye wanaagsan aad u doorato waxaa marka horeba udub dhaxaad u ah in aad qaadato kaarkaasi codaynta ah haddii aad haysan wax awooda ma lihid marka la gaaro xilliga doorashada ama codbixinta farintan waxaa kusoo gudbisay mareyaha doorashada guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka i b c ee ismaamulka garissa
tupige kura tunaimarisha demokrasia IEBC usawa kwa wote inaleta mabadiliko yenye wazima wa mipaka inabuni mbinu mpya ya uchaguzi haki kwa watu
waa tahay sagaalkii iyo qadar kow iyo soddon daqiiqo ay tilmaamaysaa goorsheegtu dhammaantiin subax wanaagsan ayaan idin leeyahay akhyaaray barnaamijka hoggaan kasta ayaanu ku guda jirnaa star f m codka gobolka waqooyi bari nagala socotaan anigu ah muscab ismaaciil ayaa barnaamijka idin daadihinayaa haddii iminka aad raadiyaha furatay mar kale aan dib kuugu celiyo qodobka barnaamijkan uga hadlaynay sidoo kale qodobka dooda oo aan doonayo in imikaba daqiiqadaha ina soo hayaan dhegeystayaasha fursadda u siiyo eh, si ay qayb uga soo noqdaan barnaamijka Eh, madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa sabtidii lagu dhagaxeeyey kolonyadiisa baabuurta ismaamul goboleedka busia halkaas oo maalintii labaad ee sodaalkiisa gobolka galbeedka uu ku marayay maalinkii sabtida Eh, sidoo kale eh, dhowr qofood ayaa loo xiray dhacdadani ama arrintani rabshadaha ku salaysan Eh, marka laga soo tego madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto eh, sidoo kale hogaamiyaha odm raila odinga ayaa isna mar sii horeysa ama bilooyin ka hor sidaasi oo kale loo dhagax tuuray Eh, ganacsada jim wanjigo isna doonaya xilka madaxweynenimo iyo ismaamulka migori lagu dhagax tuuray isna sidoo kale gobolada waqooyi beri kama marno oo siyaasiyiinta mararka qaar sidaasi ama arrimahaasi ayay la kulmaan ama falalkaasi iyaga ah Eh, qodobka aan markaa doonayo in si gaar ah aan u eegno barnaamijka Eh, dhegeyste sidee u aragtaa rabshadaha sii kordhaya ee xiliyadaha ololaha doorashooyinka maxaa sababa in siyaasiyiintan ay la kulmaan arrimaha noocan ah maxaa dhici kara haddii ay sii socdaan rabshada ku salaysan siyaasadda nacaybka ah waa qodobkan sida gaarka barnaamijka ugu eegeyno eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ama eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan waa nambarada sida tooska aad usoo wici karto si fikirkaaga aad uga dhiibato barnaamijka eh, aadna nala wadaagto sidoo kale halka aad ku sugan tahay iyo xaaladda jawiga guud marka loo eego rabshadaha ku salaysan siyaasadda nacaybka ah dhegeystayaal aad u tiro badan ayaa qadadka igu jira dhegeystaha ugu horey maanta fursadaan siinayo hello star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
أنا البرفان السنة كلها قرن mid lamid ayaan ku leeyahay وعبدي كسر وعيو دي هذا الله aad baan kuu salbeenaya cabdi
وأنا ده والله أرنت برفو وأرن ما رأيت أدي بالبلد Mhm.
إني ما رأيت سافر طلع مخلف ما رأيت كل عسول واحد صح ولا سلمان si wanaagsan
marka aniga waxaan leeyahay ama dadkan waxa ugu weyn hadda maaragta xaturkiina waxaa waayo Mhm.
dadkii inay maaragta weli ka bixin qabiilnimo maaragta qabiil qabiil ku jiraan sax
marka in madaxweyne gudaweyn la xaturo oo arin aad bixin maaragta oo aan u fiicnayn maaragtay ishudood shacab maaragta waan gartay waxaa sabab u ayaa leedahay eh, qabyaaladda haa qabyaalada inuu qofkan maaragta qof qabiilkiisa kamid oo qabyaalada maaragta ku weynta ayaa sababa waa in dhagax la tuuro waayo in badana ka dhacda halka daa joogo in qof maaragtay la dhagax tuuro oo maaragtay la dhibaateeyo gaariga laga riqo si wanaagsan marka dadku waxaan leeyahay ku boorina waxaa weeyaan siyaasadda ma ahan qabiil qabiila la iska dhaafo oo horumarka waddanka kenya laga filan leeyahay maxaa dhici kara haddii ay sii socdaan rabshadahani waxaa dhici kara amni darro maaragtay oo maaragtay in maaragtay waxaa dhici karoo kale in maaragtay ee la isku dagaalo een, sidii maaragtay qabiil qabiil maaragtay reehel reehel la isku dagaalo marka amni darro ayaa dhici karta oo dhibaato keenaya oo shacabka maaragtay in waxaa jirta maaragtay aan awood inay dagaal gasho marka intaasaa la dhibaateynaayaan leeyahay marka laga dhaafo dadka siyaasadan ayaa loo bedelin in maaragtay qabiil waxyaalahaas siyaasadda ha laga dhiga maaragtay wax wadanka qofku soo galo uu horumar maaragtay wadanka u keenayo waan gartay dhadhaab ay ku sugan tahay waxaana tiri arrimahani way ka dhacaan marka arrimahan arrimo joogto u dhaca miya mise marmar ayay yimaadaan
marmar waa marka siyaasadda sida maaragtay dadka maaragtay qaar oo siyaasiyiinta maaragtay wadanka een, especially garissa countiga taagan markay wadamada ay deegaanka soo gaaraan oo kale dad badanaa jira maaragtay een, een, waan kuu sheego qabiilka sidiisa waa uga xun oo qabiyaa maaragtay u dagaaltamo oo reehibel reehibel maaragtay u hayo oo meelaha maaragtay een, shacabka ninka oo siyaasiga uu leeyahay sawir uga jiraan waan gartay marka waxaa leeyahay een, siyaasadda loo bedelin dagaal iyo dhagax tuur ninkii madaxweyne noqon doono iyo ninka gaban noqon doono lama ogo yaa la isku caarinalnaa dadka mar aad baa mahadsantaha cabdi aad baa ku salaamu calaykum waa mahadsan tahay dhadhaab bay nagu soo wacay saaxiibkaasi waan uga mahadcelinayaa qaabka wanaagsan ee barnaamijka uga qayb qaatay wuxuu sidoo kalena sheegay deegaanku ku sugan yahay in arrimahan iyo marmarka qaar ay ka dhacaan oo siyaasiyiintu markay halkaasi olol ahaan u imaadaan la dhagax tuuro baabuurta laga riiqo ayuu sheegay wuxuuna sidoo kale eh, ka dhawaajiyey in qabyaaladdu ay sabab u tahay in arrimahani ay dhacaan dhegeystaha kale halo star f m halo star f m waa kusoo dhaweynayaa magacaada noo sheeg aad baan naga xumahay saaxiibkaasi qadka ayaa ka go-ay uma suuragelin in uu qayb nagala soo noqdo ee, barnaamijka dhammaantiin waan idin soo dhaweynayaa khiyaare idinkuna ee, haddii imika raadiyaha furatay ee, sidee u aragtaa rabshadaha sii kordhaya ee xiliyadaha ololaha doorashooyinka maxaa sabab u ah in siyaasiyiinta ay la kulmaan arrimaha noocana maxaa dhici kara haddii ay sii socdaan rabshadaha ku salaysan siyaasadda nacaybka ah? dhegeystayaasha kale aan fursadda siiyo halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma waan ku salaamsuxuna kan subax lamida waa kaa qaaday waa ka xumahay saaxiibkaasi qadka ayaa ka heliyey uma suurtagelin inuu qayb nagana soo noqdo barnaamijka isagana dhammaantiin soo dhowaada akhyaaray ee, fikirkiina ee, sidee u aragtaan qodobka dooda ee barnaamijkan uga hadlayno halo star f m halo haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijka fadlan iska gaabi raadiyaha adigoo raadiyaha kugu dheer kuma suuragelayso inaad qayb nogala soo noqoto barnaamijka halo star f m halo dhegeyste waa ka gudbeynaa halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma waxaan ku salaama ducaale waaye ducaale mombasa miya
haa aad baan kuu soo dhaweynayaa walaal
arrintan dhagax tuurka dee si socota dhib bay keeni doontaa haye
haddii berri haddii kan la dhagaxeeyo beri dib hadduu kan la aado wadankii asaga uu ka soo jeeda dalalka kale kalaa dhagax tuur lagu bilaabi mhm
marka kuulahan adaa iska leh sax
firtaada inay gaar ku ahto ninka u malaysa wadanka inuu hogaamin karto inaa kuulahaada markii doorasho la gaara u hisbaa fiican mhm
laakiin dhagax tuur khilaaf mu keeni mooyo hadda wuxuu uu- oo rajo uusu keenayo haa
ma jirto waan gartay halkaa ku sugan tahay ma ka jiraan arrimahan
way ka jiraan laakiin waa waa- siyaasada markay bilaabato waa arrin nooca way bilaabataa mhm
laakiin dhagax tuurkan waa ha laiska daan lahayn inta ayaga dhib weyn bay keeni waan gartay aad baa umahadsan tahay ducaale mombasa aad buu u mahadsan yahay fikirkiisa waan uga mahadcelinayaa hal iska daya ayuu yidhi arrintaasi dhib ayay keeni doontaa sidoo kale deegaanka aan ku suganahay way ka jirtaa ayuu yidhi wallow ay ku badan yihiin xiliyada ee doorashooyinka ay bilowdaan ama ololaha doorashada ay bilaawato halo star f m halo dhegeyste asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
seetihiin waa fiicanna walaal magacaada inoo sheeg waan fiicanna alxamdulilah khayr duuble la yidhaah magacaada noogu celi
khayr duuble khayr halkeed ku sugan tahay
barambara aad baan kuu soo dhaweynayaa barnaamijku waa la socote barnaamij waa la socdaa haa haye sidee u aragtaa arrintaas yaanu ka kuley hadalno arrintaa waa arrin xun nin walba kuuraa isagaa iska leh haye
marka ninkuu siinaayo waxaa la rabaa ayarkoo inuu iska si ninkuu rabo ninkuu u malaynayo inuu maarata mustaqbalka uu u fiican yahay mhm
inuu siiyo sax
waan ka xumahay in nin iska maarata in la dhagaxeeyo waan ka xumahay arrinta aad baan uga xunnahay maxaa sabab u ah ee, ee, in Qa- siyaasiyiinta ay la kulmaan arrimahan qabiil qabiil baa u- ya- qabiil baa u sababa wadanka wadanka kenya niyo qabiil wax la yidhaahaa ku- maarata yaa yaa ku baahay mhm marka qabiilkaasaa iskale maarata nin walba wuxuu rabaa qabiilkiisa unbuu rabaa maarata inuu soo galo haye marka qabiilkaa ka dambeeya waxaas sidee looga gudbi karaa waxaa looga gudbi karaa in la tashado haye
marka ninkii mustaqbalka maarata u fiicanna maarata lasoo doorto oo nin walba kuuriisa uu siiyo balan balan ma ka dhacda arrintan
zaa'id zaa'id weliba zaa'id mhm marka bacdi waan ka xunaa arrintaa arrin aan maarata arrin fiicanna ma aha waan gartay
marka waxaan soo jeedin lahaa dadka maaratay mustaqbalka in laga maaratay laga lagu lagu daal qabiil laga iskaga bax aad baa u mahadsanta walaal waa mahadsantaha adigana Si- calaykum asalaam wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi fikirkiisa waa nooga mahadcelinaya halo star f m
alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa dhagaxaawa gaarisa mar labaad waa kusoo dhaweynayaa mar labaad
horta ani waxaan dhihi lahaa mhm waxyaalahan dhibaatada keenayan waa qabyaalada haye
qofka qabyaalad kusoo dooratay mise lacag ku dooratayna horta wax usuma tari doono sax
qofka waxaa lagu egaa waxaa lasoo bandhigaa jir kila mtu anaweza kuweka sera zake unajua mhm nin walba inuu soo bandhiga siyaasadiisa wuxuu qaban karo wax qabadkiisa lagu qabdoorto haye
wadamada hadda reer galbeedka ah mhm
markay doorasho dhacaysa malumbaana waxa la dhaha jira haye waa la lumbaana waa la lumbaana nin walba fikradiisa wuxuu soo bandhigaa lagu doortaa sax meeshan kama jirto waxaas maxaa lagu doortaa halkan waa dad hunguri raadis oo shilin raadis ah mhm iyo dad qabyaalada xididaha ka gashay sax waxaad arkaysaa marka afar sano nairobidaasaa laska gelayaa markay dhama hadda sidan oo kale hadda waa lasoo baxay meel laga soo baxay mataqaana mhm sana waxaan arkay dhalinyaro badan meel inta laiskugu geelle madoogaasha afar afar kun madoogaasha afar afar kun laleey Mm.
afar kun kuurahaada ka qaato oo mustaqbalaada ku haysanayn maxay ku taraysaa waa male
meesha dadkii la doo dadkii iskuullada dhameeyana kibaandala sax caafimaad laguma haysto mhm biyo la-aan waa tan mhm marka wixii uu iskuullada u arkay macalin yari mhm wixii wax kaaga hadlaya ma laha wax wax kuu qabanaya ma laha mhm marka adi kuurahaadii kuurahaada horta waa xaqaada mut sax wax walba wadankan kasoo baxaya daqligiisa inaa wax ku yeelataa la rabaa mhm kibaanada ugu xumeeda dulala mhm oo maxaa la dhihi jiray shaqala-aan baahsan ay jirto mhm biyo la-aan ha sheegin mhm caafimaad ha sheegin dadka wuu iska dhimaanaya sida diyaarti isbitaalkan weyn general hospital waa isbitaalkii labaad nairobi ku xigay mhm maanta dadka daxal xabo baandhow kama helaysid mhm wixii lagu qoro meesha kasoo gado wixii lagu qoro extray oo extray banaanka ka doonan mhm marka aniga waxaan dhihi lahaa ha ha lacagtaa laydinku dhufteen guriga intaa iska daysiin mhm qofka qabridiisa ku doorta ninkii wax idin tari kara ku doorta qabyaalada dhinaca laska dhigo Waa gartay.
Ninna weligiin meel ma gaaraysin hoor de uma socod nool istan haddaad tihiin dadka waan ka dambaynaysin weligiin waan gartay ee taana waxay yeelaysa qabyaalada waa gartay rabshadaha si gaar haddaan u eegno maxaa dhici kara haddii ay sii socdaan rabshadaha iminka bilowday ee dalka saameeyey hadday sii socdaan wallahi dhibaato badan waxaa dhici doonta dagaal oo qabyaalo ku salaysan mhm maxaa yeele hadda mm, nin hadda siyaasi oo meel wadanka lagu tago yacni qabiil ahaan loo loo dhagaxyeenayo ama loo turiyeenayo ha dhibaato badan baa ka dhalan karta sax marka aniga waxaan dhihi lahaa kenyaanow dadkan aad arkaysiin waa dad lacag le markay wax dhacaan diyaaradooda hor ka qoran idinka un baa ku baaba'aysin meeshan waan gartay waxaad yeelaysin ilmahoodana kuma jiraan waxa dhibka gelaya naagahooda kuma jiraan iyaga kuma jiraan isu tura oo naftiina u tura oo hortiina fiiriya indhaha idin kala baxaan
aad baa mahadsantahay Assalaamu wacalaykum asalaam hawa garisa way mahadsan tahay qaab wanaagsan ee big- ee fikirkeeda uga qayb qaadatay ee ee nooguna bilaamisay ee arrimahaasi iyo sidoo kale guud ahaan xaaladda ismaamulkaasi gaarisa dhegeystaha qadka igu jira aan siiyo fursadda halo star f m
calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu raadi asigahay walaal
haye walaale waa cabdisalaan oo joogo bombaasa aad baan kuusoo dhaweynaya cabdisalaan waa alxamdulilah dhib ma jiro ma garatay si wanaagsan
Eh, kulley eh, haddaa arrimahan hadda eh, laga hadlayo wax ka sheego maxaan dhihi lahaa horta qabyaalada eh, wax ma tarayso Mhm.
Eh, mid labaysana waxaan horta hadda ku jiro waa sakaambeen waan gartay ee, ee, walow aanu qabyaalada eegeyna waxaa sababta u ah siyaas- ee, siyaasiyiinta inay la kulmaan rabshadaha ama la dhagax tuuro iyo sidoo kale waxyaabaha ka dhalan kara haddii aad inoo sheegtid
Eh, maxaan dhahi lahaa kulley eh, waxyaalahaasi maxaa ku saabsan horta qabyaalad sababtoy taho oo arrimahaasi dhagax tuurka waxay keenayo Mhm.
sidaydaa darteed maxaa fiican inay fahmaan eh, campaign eh, iyo qabyaalada waa kala baab haye
kaambiinka ama kurahaada adi qofkaad adig ku qanacsan taho ama qofkaad u malayso inuu dalka wax ku oolyaho inaad kura siiso waa ku wanaaga Mhm.
ama qofka adi damcado aad adi aad macnaha aad la jeclaatid Mhm.
marka kaambiinka adi qofkaad adig ku qanacdid inaad xor u lahaatid aa wanaaga Mhm.
wax qabyaalada iyo eela ila qaliiba igu macnaha isku qabiil aan nahay iyo kanaan saana waxba kuma salaysno ma garatay ha dadkana siyaasiintiina maanta oo maxaa la dhihi jiray u taagan ee siyaasadda adi dadka ayagaa qabyaalada ka dhaadhicinayan qaarkood haye marka eh, horta qabyaalada waxay soo kordhini ma laha waan hadday gartay sii socotona arrinta hadday sii socotona ay siyaasadda la baangeeyo ama wax ku saabsan qabyaaladna kolley dee dhibka keena ku jiraan waan wada garanayna Mhm.
wax faa'iido ay leedaho ma laha waan gartay aad baa mahadsan tahay marka shayga kale oon ka hadli lahaa ha eh, maxaan dhahi lahaa horta hadda kuuraha la goynaya aha Eh, maalin hore ani intaan hadda mbaasaan jooga laakiin maalin hore maxaan gaaray meel la dhaho booday haye iyadoo maxaan tagay kuuro la goynaya maalinka ani aan tagay taariikh afar ayagoo nimanka ayagana imaadeen haye war dadki jooga maxaa dhahay kuuraha la goynaya maxaa dhahay kuuraha la goosto war maxaan ku hayray kuuraha haba goosanina wixii joogo meeshan
noogu war celi maxaa waaye maxaa tiri maxaa waaye ku dhac- maxaa ku dhacdaa lii dhahay sababtaas adiga ayaa leedahay kuurayaa la maxaa goosanayn dhahay ha kuuraha goosanina reer booday haddii tihiin sabab sabab eh, dadki hadda dhibka haysto meeshaas horta eh, wixii dhibo ka taagan eriyadan kusoo qaada had ijaara huluuqo eh, booday Mhm.
dadki maxaan ku dhahay jeera dhumisay dadki geesiyaa la haystay dadki oonay u dhammaadeen xoolihii way dhammaadeen Eh, dadki lasoo doortay m c a lasoo doortay m b lasoo doortay wax joogo oo had joogo dhulka intuu imaado hataa caawinaad yar sameeye ma laha waan gartay marka kuuraha maxaa laga faa'iidaa kuurahayga la goosto hadda maxaa laga faa'iidaa wixii laga- waxaan sideeda samayni maxaa rabaa in laga faa'iido ka waran haddii inta aad goosataan kuuraha qof wanaagsan oo waxtar idin leh aad hadda u soo codaysaan oo sida hadda aad soo sheegtayba qabyaaladiina wax ku dooran soo ma ka wanaagsano Eh, haddii had la sameeyo koley la dhaho qof ha saacada nagalis fiiriyo inta siyaasa u tagaa nin kastaa wuxuu leeyahay anaa fiican Mhm.
nin isbidaayo has ani qabyaalada ay gu dhahaan ama tal waxuma qaban doono dhahayo ma laha marka eh, fikirkaagu Markii la waxaa weeye soo doorto oo kuurihii la helona Mhm.
qof la arkaayo ma jiro haye marka aniga maxaama ku booriyiba dadka nimin yahowey eh, kuurahan kuurahan la goosanaayo hadduu waxba laga faa'iidayo Mhm.
haddii adoo la dhaala dhacdo dhibka ku haysto ka fiican
waa tahay waa xaq adigaa u leedahay eh, inaad codeyso iyo inaad ka joogto aad baan ugu mahadsan tahay fikirkaaga Ma-
hagaag saaxiibkaasi aad buu umahadsan yahay ismaamulka mombasa ayuu inaga soo wacayey unaga mahadcelinayaa qaabka wanaagsan ee barnaamijka ugu qeyb qaatay iyo sidoo kale fikirkiisaba halo star fm asalaamu calaykum waa kusoo dhaweynaya codkaad sare u qaad magacaad inoo sheegay halkaad inaga soo wacday halkaad ku sugan tahay
garamo garamo la tawfiiq aye een, axmed oo barnaamijka waa la socotee
aad baan u socdeen sidee u aragtaa rabshadaha sii kordhaya xiliyadaha ololaha doorashooyinka maxaa sababa maxaana dhici kara haddii ay sii socdaan inoo soo koo fikirkaaga
waxaan aniga hadda sida aragtidayda nimankan maaragtay xilka u taagan aan u sababayna
Ee, in ay rabshadaha dhacaan
aa haye
marka dadka ayaga ee, waa kala qaybsanaan dadka laba qayb ay ka dhaca ay ka- ay ka dhigaan mo marka kuna waxay leeyahay dadka dhinaca u shuqaansana kuna qayba dhinaca shuqaansana marka ayaga marka ee, haddii ninkaana loo ololay ninkaana loo ololay maxaa yeelay ninta kala sababa imaadamo waan garta marka iyaga ayaa leeyihiin een, dhagax tuurka bilaaba
iyagaa buu sababeynaa iyaga naftinkooda waxa ka dambeeya nimankan waa dadka ay ku laynaan marka nin walba sida shahdiisa aad u daslaysa ma garat waan gartay raamu arrimahan ma ka jiraan
aad bay ugu jiraan wallahi aad bay ugu jiraan Mhm.
marka gaal muslim waxaad ka ahdaa marka doorashada la gaaro nin walba inaad maaragtay aad ka qoroleysa ayaa laleeyahay Mhm.
marka waxaan leeyahay gaal hadda ilaahay maba ka cabsan dadkan muslimiinta oo muslimnimada sheegana Mhm.
dhalinyarta iyo maaragtay dadkan oo maskaxda oo soo kora oo soo koraya maaragtay iyo dadka islaamka aan laisku leynin ninka maaragtay walaxaas heesha dad iskugu dhagaxtoon ugu riday horta sidani kolba eh, midan shaada dasa helen kolba dagaalayo ayuu ugu kala firayn doontaa Mhm.
marka allaha ka cabsadeen leeda nimankan muslimiinta maaragtay eh, ku raadinaya
wuu ku mahadsan yahay axmed eh, fikirkiisa waan uga mahadcelinayaa isagu wuxuu leeyahay siyaasiyiinta ayaa dadka dhagxaanta u dhiiba iyo mindiyaha iyo tooriyaha oo leeyihiin waa kukaas ee cid allaala ciddii ka hor imaata ku doox wuu ku mahadsan yahay fikirkiisa dhegeystaha kale aan siiyo halo star f m halo asalaamu calaykum raadiyaa iska gaabi magacaad inoo sheeg
waa axmed mandheera gaaraan iyo habajo axmed waa kusoo dhaweynayaa barnaamijka ugu gudagal
waxaa umayna horta dhibaato run hadda waa maqlahay barnaamijkadan waa raagi furtay waa maqlahay waxaa wax fiican maaha
inoogu celi maxaa yeele waa wax fiican maaha maxaa yeele imankaan doorasho inta la gaaro dala saddex toor oo rabashad meeshii meeshii inay nabad la dhacday la ragaa rabshad la bilaabayo waa garta maxaa sabab u ah
waxaa ku aba qabiil iyo dad dad dad dadka jecleysi waa Mhm.
markan waxaan dhaahay siyaasad lama gaarin waktigeedii dadkii oo iska rafaasan abaar iyo kuleyl adag la joogi lahay Mhm.
soomaalidu meel kasmeeyaa joogta abaadkeeda roobdoon iyo alberi albtuwa lagu dira lagu diro oo gajiyaa lagu jiro ilaahay la baryaya Mhm.
markaan meeshii nabad lagu sii wadaaga kasoo bilaabatay meeshii kale maxaad malay nimankan waa xiisad iyo waxay kicinayn iyo iyo qabiil iyo iyo burburaan sameyrta dabada ku wato badri meeshii nabadgelyo laga suubanayo amni lifuura maxaa dhici kara haddii sii socdaan ama ka dhalan karaa
waxa kasii dhaci kara rabshada bilaaban maxaa yeelay xilliga siyaasadda siyaa oo ah waa siyaasi siyaasada meeshii rabtay u dhaci kartaa Mhm.
marka nin qabiilkaas ma fiicna qabiilkaa la joojiyey gaal iyo muslim muslimka oo bilaaban ayay ku bilaabayin marka nin waxaan dhaarahay qabiilkaa laska joojiyey waa waa kura kurana tii hore waa dhamaatay
waan tay ku gartay dhamaatay waa dhamaatay tan haddana waa dhamaanaysaa maxaa yeelay waa waa saatee oo beri wax la rameeyo kuriya nur akaatee meeshu ay ku noqonayay Mhm.
markaa kugu damaynaysa
waan gartay waxa kaloo markan waxaan dhaarahay waxaana la joojiyey rabashada waxaana la joojiyey siyaasadan bulshada meesha rabtaa u dhaci kartaa marka waxaan dhaarahay in nin walba meesha joogo amnigiisa nabadaa ku diyaara maanta maanta dhacdiyaa hadda dhawaayan kasii dhawaaqaysa
si wanaagsan aad baa umahadsanta saaxiib markan waxaan dhaarahay rabashada la joojiyey Mhm.
waxa waa kura kura ninka raba nin walba taybkiisa ku jirtaa ninka raba ninka raba uridi karaa Mhm.
marka hablo taageertiin waxaana taageertiin waa madaxweynaha oo kale waxaa in laga hayo ma wahan nin kaleto ama jeclo ama nacmna waxaaseen in codkiisa aad dhegeysa Mhm.
oo iska dhegeysid haddaad samaan aad ku hadla samaantiisa ku raac haddaad xumaan ku hadla xumaantiisa dhegeysaa ku fiican moog in laga haturo oo barabuur gaari la reebo oo oo dan xiisada lasii kaxay ma ahaateen ba ani waxaan dhalay waxaan siyaasa waa siyaasahana meel ay ciiri doontaa meesha u ciiri doonta ilaahay baa aqaan siyaasiyiinta deegaanada a ku sugan tahay iyagu arrimahani mala kulmaan
waa la kulmaayeen markay imaadaan oo iyuka noo imaadaan oo ay- ay la tuurtaan ayna xiisad kacaysaa moog inta kale kaci maysa ma dhagax tuurtaan markay idiin imaadaan
ee
Hmm?
inuna waa kuraan raba markay dhaana iyagu xiisad kaciyaan iyagu markay imaanayaan kicinayan markay iyagu ka tagaan waa wakaas iyagu dad soomaalida isku daray Mhm.
markii soomaalida aadada dan ugu dhex baxay waa iska tageen diyaaraha iska raacayin meesha qureysha ay ku digayin oo ugu dhex baxeen markay waxay dhaana waa kaa tageen waa gartay aad baa umahadsanta walaal fikirkaaga nin waxaan dhalay markaan rabashada rajeeyey saaxiibkaasi wuu ku mahadsan yahay georgi rabshada ayuu leeyahay dhegeystaha kale aan siiyo halo star f m
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
maxamed oo gaarsi jooga waaye waan kusoo dhaweynaya maxamed
waan dhow yahay fikirkaaga
aad baan ula socdaa barnaamijka Mhm.
alaa horta waxaa weeyaan hadda siyaasadda aad bay u kacsan tahay si wanaagsan marka qaasatan weliba dumada madaxweynaha aad ba- madaxweyneyaasha aad bay hadda tartankooda olole oo doorasho aad ugu jiraan marka ninkan hadda sida hadda william ruto oo maaragtay ninkan hadda wad kenya marka la dhaho ninka hadda oo ugu taageero badan waaye sidee ku ogaatay waxaan ku ogaaday maaragtay saadaasha dhaara nimankii markay qaadeen oo haggii na- niman la yidhaahdo oo maarata wax fi oo hawe saadaasha see wax u socota ay fiiriyeen ha ee, ee, sameeye micnaha baaritaan baaritaankai sameeyeen konton iyo sideed uu ahaa ninkan kalena labada nin baa hadda egan madaxweyneyaasha tartanka hadda nimanka ugu dhow hadda inay qaadaan labada nin waaye Mhm, labade ninkan eh, raila iyo ninkan william ruto Mhm.
william ruto wuxuu wataa fifty eight kana wuxuu watay twenty seven marka bartamahaasa horta yaa maarata aad yay ugu noqonayaan sidaa ogtahay dhaar jimcada ninkan saddex meel buu maaragtay olole ka qabsaday oo aada looga soo dhaweeyey haye marka wuxuu shaaciyey inaad dhegeysanaysay oo ma ogey marka wuxuu shaaciyey inuu dhaha Bus- busiya beriba ayaan gaaraya haddana oo xagga haddana kusii socona marka sidaas way siyaasad oo maar niman oo dhalin oo maarata dee hawshinimo loo daadiyo oo maaratay maarata shafshada oo diyaar ahayeen oo meesha uu kasoo gelaya ogaayeen waay nimankaas Aha.
maxaa yeele jidkii weynaa oo uu kasoo gelaya markuu asaga sa umaraba nimanka kale oo la socday madaxdii baa loo istaagay jidkii oo lagu xire marka taasan dhibaatay keenaysa nin walba maaragtay madax buu rabaa oo ninka soo gelayo waa un- kolley ilaahay baa sheegi kara laakiin hadda anaga ma dhihi karo ninkaas soo geli laakiin maarata rabshadaha hayso eh, maarata wadanka dhib badan bay u keeni kartaa waan gartay maxaa yeele nin walba xor buu leeyahay hadda fred matiangi markuu hadlaya wuxuu le nin walba siradiisa asaga ha gato meesha hore ha tago nin kasta waxaa waaye wuxuu uu sheegayaa inuu maarata madaxweyne uu rabo sax marka in laisku hor istaago jidadka laisku xiro ama dhalin lacag la siiyo oo maarata la dhao hor istaaga nimankaas saas yeela ma aha marka saasoo kaleeto isaga hataa mar waxaa jirta b b i oo maarata hadda hataa ka dhawaajisay oo maarata isaga oo raila oo meel uu tegay saa u korda lagaga sufiiyaa jirta giduraay ah marka arrimaha u kaleeto anaga hadda markaan fiirino hadda soo wadamada hadda marka hadda oo hadda gobolka waqooyi bari markaan fiiriso siyaasadda waa la wadaa laakiin hataa wax bannaan u socda oo shanqaraha ma maqlaysa Ee, nin walba hoostu wax ka wataa haye gaarisa arrimahan ma ka dhacaan miya maya hadda wax ka soo dhaca ma jiro oo maaragtay nin walba hadda fadhiyo ga- nin walba maaragtay familkii uu ka dhashay uu hadda yuu hoosta ka wataa oo maaragtay habeen walba shirar baa la qabsadaa haye wax isla hadlina ma laho hadee wax baraha bulshada waxyaala yaryar oo maaragtay dee oo dadka dhalinta maaragtay qaarkood ay ku amaanaya waad arkaysa laakiin wax iska hormaara weli lama arag sheegin laakiin nimanka madaxda ah oo madaxweyneyaasha meja asalba oo maarata nimankii madaxda ah oo oo lagu dayan lahaa inay maarata maanta iyaga ay maarata ay bilaabaan maarata ololo xun oo oo dagaal oo maarata jidadka laisku xiri ma fiicneen oo maarata tusaale fiican ma aha sax wadan arrinta haddii sidan kusii socotana waxay u keeni kartaa wadanka khallaaso weyn inuu maarata doorashadan maanta inay ay ka imaataa qatar ah si wanaagsan marka dhalinta waxaan ugu baaqalaa inay maarata isdejiyaan nin walba ninka eh, nasiib ilaahay u qoro wuu soo geli marka nin walba taageeradiisa wato ninka kuurahada iskale xaq baa u leedahay inaad doorato qof laakiin qofka asaga sirtaada ku ahdo lacag kugu keeno gurigaada iska qaado haddaa qaadan haddii kale maaragtay u dah oo dhe walaalo ani hebel baan doora bis intaa kelix waay wada saas waa dhowi walaal aad baa umahadsanta walaal saaxiibkaasi wuu mahadsan yahay gaarisana ammaan buu ku dhufto wuxuu yidhi weli arrimahaasi laskuma qabsanno hoostunbaa laga wataa doorashada annaga isma dhagax tuurno ayuu yidhi wuu ku mahadsan yahay fikirkiisa dhammaantiin akhyaaray ee, waxaa idin leeyahay subax wanaagsan barqa wanaagsan iminka ee, waxaa food inugu soo hayaa warka barqanimo intaasi ka hor aan soo qabto adeega qeybta ka ah barnaamijka maanta Ee, dhegeyste waalid walba waxa uu rabaa in ubadkiisu ay horumar ka gaaraan nolosha waxay doonayaan inay ku maalgeliyaan carruurtooda wax walba si ay wax u bartaan waxbarasho tayo leh ayaa mararka qaar loo arkaa inay tahay mid u gaar ah dadka maalqabeenka ah oo heli kara buugaag qaali ah iyo waxyaabaha kale ee carruurta ay u baahan yihiin shupavu 291 ama shupavu laba boqol laba sagaal een, hal ayaa xaqiijinaysaa in dhammaan carruurta ay fursad u helaan waxbarashada iyo inay ku horumaraan nolosha waxay shupavu siinaysaa casharo muraajaco ah iyo su'aalo oo ay ku helayaan afar shilin oo keliya maalinkiiba waxay garaaci karaan xidig labo sagaal hal afar gees waa star two nine one hash iyaga oo adeegsan kara taleefon kasta noocuu yahayba taleefon kasta ayaad isticmaali kartaa dhegeyste halkaasi amaba aan idiin soo sheegnay ayaad garaacaysaa dhammaan carruurta ayaa muraajaceyn karaa carsharadooda islamarkaana guul ka gaari kara imtixaankooda waxaana u fududaynaysaa shupavu two nine one waa fursad dahabi ah dhegeyste maantaba ka faa'iidayso bal aan isla soconna dhegeyste iminka taleefonkaada soo qaado taleefonkaada soo qaad xilligana kula hadlayaba garaac star two nine one hash xidig labo sagaal hal afar gees kadib tixraac waxaa kuu soo baxo ardayda gobolka waxaa caqabad ku ahaa adeega internetka iyo wixii la midka ah haatan waxay isticmaali karaan shupavu two nine one oo aan u baahnayn wax internet ah taleefon nooc walbana waad isticmaali kartaa afar shilin oo keliya maalintii waxaadna ku isticmaali kartaa taleefonka aad doonayso waalidkii ka walwalayay xaggeen ka helaa buugaag iyo macallimiin dheeraada haatan waxaasoo dhan waxaa kaa kaafinayso adeega shupavu two nine one maantaba tijaabi dhegeyste adiga ayaa u riyaaqi doona kana faa'iidaysan doona mar dambana ka fakari doonin ama ka walwali doonin kharashaad amaba lacag aad ku bixiso arrimahaasi waatay isku soo noqod wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad soo dhegeysateen warkii barqanimo iyo sidoo kale qadar adeega ganacsiga iminkanaan dib ugu soo laabanno barnaamijkeena hoggaan kasta iyo qaybihii ugu dambe ee barnaamijka daqiiqado kooban ayaa inoo harsan qodobka barnaamijka aynu uga hadlayno maanta ee ku saabsan rabshadaha ku salaysan siyaasadda nacaybka ayaanu barnaamijka uga hadlaynay iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo maalintii sabtida lagu dhagaxyeeyey ama baabuurtiisa ama kolonyadii la socotay lagu dhagaxyeeyey ismaamulka buusiya galbeedka dalka iyo sidoo kale arrimahan oo kusoo noqnoqday guud ahaan arrimaha siyaasadda ee dalka marka la eego in siyaasiyiintu iyagu la dhagax tuuro ayaanu ku eegeynay barnaamijka iyo waxyaabaha sababa wax sidaa u aragto iyo sida maarata waxyaabaha xal u noqon kara ama waxyaalaha ka dhalan karaan rahdee haddii arrimahani ay sii socdaan dhegeystayaal lowra ayaan fursadda u siinay barnaamijka qeybihii dhexe haddana waxaan doonayaa sidoo kale mar kale in dhegeystayaashaan fursad u siiyo inta barnaamijka aynu gabagabadiisu gaarin dhegeystayaasha waxay naga soo wici karaan eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ama eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddii hadda raadiyaha furatay sida waragtaa rabshadaha sii kordhaya ee xiliyada ololaha doorashooyinka maxaa sabab u ah in siyaasiyiintu ay la kulmaan arrimaha noocan ah maxaa dhici kara haddii ay sii socdaan rabshada ku salaysan siyaasadda nacaybka ah waa guud ahaan qodobka aan barnaamijka ku eegayno dhegeystaha qadka ku jiraan siiyo fursada halo staaif
halo
soo dhawow barqa wanaagsan magacaada inoo sheeg
walaala wasaaq macleys baa la yidhaah waa meel buuro la yidhaah waan ku soo dhaweynayaa walaal walaalow haddaan ka qayb
aad baan oga xumahay qadka ayaa ka go-ay saaxiibkaasi halo star f m
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaal gaarsa kaunta kana soo hadlay aabbaha nabadda la yidhahdaa magacaada inoogu celi
aabbaha nabadda gaaranaa ku macdaya isbaqad baa aad u yaqaanaa jana gale si wanaagsan janna gale waa ku soo dhaweynayaa
in badan waan ku salaamayaa idaacadda sharafta badan dadweynaha sharafta badan u dhegeysanayo oo ka qayb qaato marka waxyaalaha barnaamijka aad soo saartiin dhammaantood u mahad celinaya aad baa umahadsantaha adiguna
in yar haddaan qodobka aa ka taabto wax yar
haa
waxaan leeyahay arrin wanaagsanna ma aha waddankana uma wanaagsano midnimada iyo kenyanimadana kuma wanaagsano haa waa sharaf meel ka dhac ah oo nidaam darre ah inay la dagaxyeeyo madax waddanka dhexdiisa ku socoto oo shacabka kula weysanay haa in la dhagaxeeyey waa wax fool xume eh, oo reebaadinimo eh oo nidaam xume eh oon hataa aan damiirka siinaynin qof bini aadan oo maaragtay caqli leh waa garta maxaa sababa
wa- waxaa sababa jahli Mhm.
xilib quraha adigaa iskale qofkaa doontana waa siin kartaa adigoo aan halad usoo jeedin adigoo cambaaraynin adigoo xumaynin waa ka reeban kartaa ha
mana aha inaad intaa banaan cadli istaagto dhagax inaad tuurto Mhm.
dhibaato badan bay kuugan kartaa isla markaan waa lagu qaban karaa cabsigaa lagu dhigi karaa wixii kaa dambeeyey adi ku soo dire oo ku dhahe dhagaxa wadada joogta tuur waa inaad la raadiyo lagu raadiyo Mhm.
maxaale waxaaba dhici kartaa in shaksi lacag intuu ku siiyey inuu ku dhaho wareerka wadada istaage gaariga meesha ka- ee maraysa dhagaxye ha
taasna waa doqonnimo Mhm.
wax sababi kara ma leh maxaale nin aqli leh oo kuurihiisa haysto oo kenyaan eh, oo wadankiisa danqanaya inuu dhagaxiyo madax ma- sharaf uma hawo waa garta ismaamulka gaarisa ayaa ku sugan tahay arrimahan eh, ma ka jiraan dhegeysto ka horeey wuxuu yidhi weli anagu waana ka caafimaad qabnaa arrimahan
waan ka hufanahay taa ilaahayna wuu naga baryeele maxaa yeele gobolkan waqooyi bari wax fara badan ayay doorasho soo martaa haye
laba ruuxa shaksi oo kaasan doonaya kaasan doonaya kaasan akasheeya waraha wax akasheeya saxan oo kale waa la arki karaa Mhm.
laakiin madax socoto in maarata necab loo muujiyo oo la dhagaxeeyo weli maan arkin weli Mhm.
waxaasna waxa caqliga kusiin karaa oo maba ahaw maxaa yeele shaksigan socdo iyo doonayo iyo kala adiga isku mid unbaa wada siin ha
maxaa yeele adi codkaadan waa siin kartaa waana ka reeban kartaa wax wax soob oo oode u dhagaxayn kartaaban jirinba waa garta maxaa adi adiga maxma utusi adoo isheeli karta maaragtay inaad waxba u dhimin oo maaragtay salaanto iska dhaafto Mhm. marka maxaa ka dhalan karaa eh, ama maxaa dhici kara haddii ay sii socdaan rabshadahan dhibaataa ka dhalan kartaa wadanka naftiisa aanan bixi karaa shacabka ku nool waxaa la dhihi karaa madax fulaan baa meesha lagu dhagaxeeyey adoo kalaa soomaalisa qabiilka waxana mogtahay Mhm.
arrimo qabiil bay dabada la geli kartaa oo dhibaato kale ay keeni kartaa ragga iyagoo kale oo meesha marayin baa ayan lagu geysan karaa waa garta aad baa umahadsan tahay Ah, jazaakumullah jazaa janna gala gaarisa aad buu umahadsan yahay fikirkiisana waan uga mahad celinayaa iyo qaabka wanaagsan ee barnaamijka uu qayb qaatay halo star fm halo dhegeyste is dhegeysanaya dhegeystaha kale halo star fm
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
انا رابلو رامجو waan kusoo dhaweynayaa rooble
عندي ذكر كي دوغا غرال ها
أركلا هرتو نقل يا مانك مريحينا عليك كينا سياسة دومينا قويرة قصليسا Ee, waxaanu ka hadlaynaa dhowaan ayaa waxaa la dhagax tuuray baabuur uu markaasi la socday madaxweyne ku-xigeenka dalka sidee u aragtaa rabshadaha sii kordhaya ee xiliyada olaha doorashooyinka waxaa sababa inoo sheeg iyo waxaa ka dhalan kara
والله هرتو عكينا قويرة دور دك قلبي كجرتو زي دور مركور مركي سياسة دور قويرة دور قلبي كجرتي haa
هرت كان قرطة قويرة دور حول بكين waan gartay
ديار ميز قويرة كجر نورتو أول بارتو أياك لين Mhm. qadka ayaa ka go-ay saaxiibkaasi aad baan oga xumahay fikirkiisa ayuu inoo waday qabyaalada ayaa sababta ayuu markaasi isagana ka dhawaajiyay dhegeystaha kalaan siiyo halo star f m halo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
ما ما شاء الله انا waxaan leeyahay barnaamijka laga hadlayo waxaan marayaa barnaamijkii madaxweyne ku-hogeenka dalal lagu dhagaxeeyay inuu yahay si wanaagsan magacaad inoogu bilaaw iyo halkaad inaga soo wacday maxamed xagadheere haye
yani waxaan leeyahay insha allah waa dadka madaxda ayaa la dhagaxeyn nin kastaba kuuru wataa kuurihiisa ruuxu isaga rabo ha siiyo haa
tuuryada iyo iyo gaariyaha la la tuuryanaya madaxda la tuuryanaya ha laga dhaafo madaxweyne ku-xigeenkana sacarka wadanka wax buu u qabanaya sacarku ani kulli hadda ani fikirkay ahaan waxa uu qabanayaa maxaa oola jeedaa wax buu u qaban doonaa sacarka cidilo doorto haa
dhalinyaradana wax buu u qabani meelo badanna wuu ka hadle maamboogada iyo waxoo dhanna wuu ka hadle dadka moot mootayaha watana wuu ka hadle dhalinyaradana wuu ka hadle maqlaysaa waan garta maxaa sababa in arrimahan ay dhacaan ama rabshadaha noocan ah
doorashada markay iska bilaabanayso dadka qabiil qabiila loo kala baxaa oo aragta adi nin kastoo qabiilkiisu rabaa inuu ruux kasoo galo uu doorto masha allah ani waxaan leeyahay madaxweyne ku-xigeenka wuu fiican yahay olo- olo- olol siyaasadaa jira hadda doorashadaa soo dhow nin kastaba kuurihiisa u gacanta kaasaa ninkuu rabo ha doorto laakiin madaxweyne ku-xigeenka maxaan umalaynayaa ani dala doorto wadanka in wax ka qabana horumar nu gaarsinaya Waa umalaynaya.
mahadsan tahay.
Waana ku salaama- waana ku salaama insha allah waan kaa qaaday meed lamadan hawada kuusoo marinaya saaxiibkaasi wuu mahadsan yahay waa naga mahadcelinayaa fikirkiisa Eh, adeega qeybta ka ah barnaamijka aan soo qabto gabagabadii aanu kusii siqanaa daqiiqado kooban oo keliya aynoo harsan eh, dhegeystayaal eh, iyaguna aada u tariyar ayaan siin doonaa fursadda hagaag adeega qeybta ka ah barnaamijka iyo mar kale waalid walba waxa uu rabaa in ubadkiisu ay horumar ka gaaraan nolosha waxay doonayaan inay ku maalgeliyaan carruurtooda wax walba si ay wax bartaan waxbarasho taya leh ayaa mararka qaar loo arkaa inay tahay mid u gaara dadka maalqabeenka ah oo keliya oo iyagu heli kara buugaag qaali ah iyo waxyaabaha kale ee carruurtu ay u baahan yihiin ama ardadu marka ay waxbarashadu ku jiraan shupavu 291 ama shupavu 291 ayaa xaqiijinaysa in dhammaan carruurta ay fursad u helaan waxbarashada iyo inay ku horumaraan nolosha waxay shupavu siinaysaa casharo muraajaco ah iyo su'aalo oo ay ku helayaan afar shilin oo keliya maalinkiiba haddaba sidee ku helaysaa casharadani muraajacada ah ee lagu leeyahay waa afar shilin oo keliya waxaa garaaci kartaa tu- waa star 291 hash xidig labo sagaal hal afar gees ayagaa oo adeegsan kara telefoon kasta nooc uu yahayba telefoon walba adigoo isticmaalaya ayaad garaacaysaa star 291 hash Eh, kadib ayaad halkaasi ka tixraacaysaa waxyaabaha kuu soo baxayo dhammaan carruurta ayaa muraajacayn karaa casharadooda islamarkaana guul ka gaari kara imtixaankooda waxaana u fududaanaysaa shupavu 291 waa fursad dahabi ah dhegeyste maantaba ka faa'iidayso haddaba telefoonkaada soo qaado iminka waxaad garaacdaa xidig labo sagaal hal afar gees waa star 291 hash garaac kadib tixraac waxaa kuu soo baxo ardayda gobolka waxaa qabad ku ahaa ee, waa adeeg adeega internetka iyo wixii la midka ah haatan waxay isticmaali karaan shupavu 291 oo aan u baahnayn wax interneta waxaadna ku isticmaali kartaa teleefonka aad doonayso dhegeyste waalidkii ka walwalayey xageen ka helaa buugaa qaali ah iyo weliba macallimiin dheeraada haatan waxaasoo dhan waxaa kaa kaafinayso adeega shopavo 291 maantaba tijaabi dhegeyste aan halkaasi oga baxo adeega qaybta ka barnaamijka aan fursadana een, imika dhegeystayaasha aan ka gaaro afar daqiiqo oo keliya ayaa inoo harsan si barnaamijka aan usoo gabagabeeyo alo star f m
haa walaal waa roob la soo laabtee soo dhowo mar labaad rooble
Ee, horta walaal qabyaalada horta oon qabyaalada ayaa u dhegolay waa tahay
haddii meesha qabyaalada ku jirin oo ninka horta qabiil kusoo galo horta qabiilnimo ku doorto horta waxaas kuu qabanaa ma lehen aha
haddii lacag ku doorto haddii qabiil ku doorto horta wax wax kuusoo qabanaa Mhm.
horta ma lehen waan garse
nugool waxqabadkiis iyo waxtirkiis ayaa la fiiriyaa haa
haddii meesha qabyaalada yimaada horta wadanka qalalaafoy iyo waxaa burbur ayaa ku imaadaa haye
haddii siyaasiyiinta la dhagaxeeyey oon siyaasiyiinta meeshii maxaan ku dhahaya imaadan lagu soo dhaweyn dhasankeeda horta qalad weyn imada ninka siyaasiga horta soo dhaweey horta gacanta soo dhaweey wixii soo jidi korea abaa iska aada kuumarida iyo horta waa kuurida moota adaa ku jirtaaye horta soo dhaweey haye
ninka iska doorna waa istaqantaa Mhm.
haddii adi maxaan ku dhahay meeshii horta lagugu soo imaado horta dad kusoo dhaweynin haddii beri ninkaas meesha heela ninkaas wadanka usi meesha martan oo iska istayra laga yaaba aduu qabyaalada meesha soo saartid haye
wax walba dhanaa qabyaalada laga dheeraado horta waa iska fiican tahay oo horta kuuraad abaa iskala shaqsigaadaba meesha adkoo waad maraysa
waa marka garse waxaan dhihi lahay dadka inay qabyaalada meel ka deeyaan oo ay wadankay burbur ka dhaafaan burburku waa isxun yahay Ee, meesha nabad iyo wax walba lagu rido Adiga- wirid kuraada ku jirta ninka labaad jirtaa marka waxaan dhihi lahay walaal qabyaalada laga faynaan lahay waan ku salaamayn badan barka wanaagsan haddii igaashaad maama barqalamid ah rooble aad buu u mahadsan yahay mar kale ayuu soo laabanayay khadka ayaa ka hieliyey markii hore fikirkiisa ayuu noo dhammaystirayey wuu ku mahadsan yahay dhegeystaha kale halo star f m calaykum asalaam waraxma
walaal waa dayax oo jooga gaarisa aad baan kuusoo dhaweynayaa dayax
hadhi waa walaal
Eh, barnaamijka waa la socota ayaan filayaa waa ka xumahay dayax khadkaa ka go-ay dhegeystaha kale halo star f m halo dhegeystahaasi raadiyaha ayaa ku dheerasne waa ka gudbeynaa halo star f m
halo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa xasan maxamed bare masar xasan xareed oo kaasoo wacayo xerada qaxootiga ee xagardheera xasan fikirkaaga
fikirkayga niya horta midda koowaad eh, waxaa weeye soomaalidu waxay ku mahmahdaa waxaa layidhi nin la doortay iyo nin la duulay midna dan kuma maqno haye
qofka ilaahay uu hagaajiyey ayaa horta maaragtay ama fikrada wanaagsan ama midnimada ka shaqeynaya ayaa haddii la doorta wax qabtaa Mhm.
Eh, qof eh, macnaha qabiil ku shaqeeyey ama maaragtay eh, maaragtay afaara ku shaqeeyey sidaba bulsho ama sana qaran ma hogaamin karo meel waxba ma qari karo waa gartay
qofka dadnimadiisa iyo kartidiisa waxaa la rabaa eh, markii la doorto eh, bulshada meel ay geystaan hadduu ilaahay diidin in maaragtay eh, uu ku shaqeeyo eh, midda koowaad qofka inuu ku shaqeeyo islaamnimo iyo xaq iyo cadaalad inuu shaqeyn karo waa gartay balse marka arrimaha kasoo tagno dhanka rabshadaha ayaanu eegaynaa een, waxaa sababa in rabshada ay dhacaan xiliyada ololaha doorashooyinka iyo waxyaabaha ka dhalan kara adigoo inoo soo koobaya
iyago ololaha doorashada horta midda koowaad qof kasta marka uu taagan xildhibaan uu yahay marka koowaad ee wuxuu bulshaha u sheegaa soo jiidasho iyo aniga iyo hadduu ilaaha diidin wax idin qaban karo iyo horta marka koowaad dadka kusoo jiitaa ma garata markii la doortay kursiga la geeyey dadkii soo doortay ama maaragtay marka iyada uu ku xirnaa iyo qofkii macaarka ahaa marka iyada wuxuu u dhow yahay oo aada u jecelaa balse marka horeba macaarka ku ahaa waa gartay
Eh, markii hadduu ilaaha diiday hadhow ee shantii ama tobankii sano ee meesha uu xilka hayay ee markii ay kasoo dhammaadaana wuu imaanayaa oo wuxuu leeyahay annaga reer hebele meeshii waa nalaga soo ceyriyey ee ma garateen buu leeyahay asaga ayaa abuurinaya sida marka ay wax uu ku helaa ma garat dantiisa ee ayuu marka iyada xorbisanayaa qabiil banu ku xorbisanayaa oo ku xum- oo ku xambaaranaya laakiin hadda waxaad moodaa bulshada in ay fahmeen shacabka in ay fahmeen Eh, qof walba hadda markaad wareegsato oo gabar hadeeta wiil hadduu yahay magaalo hadduu joogo baadiyo hadduu joogo waxaad moodaa qof kastaba inuu leeyahay laima qaldi karo ari meel ku xaraysan oo dhirta la qabanaya midii qabiilna waan ka tanasulay inuu leeyahay garato yaad moodaa ma garato waa gartay noo soo koob walaal
marka sidaa awgeed fikirkayga wuxuu ku aadan yahay qofka la dooranayo yaan loo dooranin qabiil yaan loo dooranin ficil yaan loo dooranin ina hebel ha loo doorto eh, aabihii base ahaan jiray eh, tolka muxuu aha- ka ahaan jiray eh, si- sidiis in gadaal loo akriyo qof wax qabad lahaan jiro fiicnaan jiray haddii in la doorto ma garata waa gartay aad baa mahadsanta walaal marka intaasan kusoo koobay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu saaxiibkaasi wuu mahadsan yahay wallow eh, aada moodo in eh, dabcan eh, mowduuca aynu ka hadlayna dhanka rabshada uu ka yar weecday dhegeystaha ugu dambe aan kusoo gabagabeynaya barnaamijka halo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma raadiya ase gaabi Ma- واسمعنا ابو cusmaan aad baan kusoo dhaweynayaa
sifan anaga sidoo kale ina horta waxaa isku jira dadka qaba- qabiilka waxaa waxaa sababa dadka la dooranayo Mhm. Eh, balse qabiil kama hadlayna rabshadaha ayaan ka hadlaynaa xilliyada doorashada rabshadaha waxaa kiciya dadka la dooranayo ayagaa isku jira dadka Mhm.
ayagaa ka dambeeya shacabka waxaa isku kicinaya waa iyaga haye
haddee dhibaatada ugu weyn waxa weeye waxa sameynaya waa iyaga haye
maxaa yeelay markii doorasho la gaaray iyo campaign waad ogtahay waxa waa lis dadku waa lasoo kala jiitaa moogta ha
haddee dadku qabyaalad iyo rabash iyo dhibaato wax dhexdhigayo waa iyaga laftooda iyagana beri dadka waxaa ubaqabanaya waa kuwa dadka baaba'aya hadda maxaa eh, iman kara haddii ay sii socdaan rabshadahan iminka soo cusboonaaday dalka ka jira
dee nabad ma dhaco nabad ma jirayso meel rabashkeeda nabad kama dhacayso Mhm.
marka nabad baa naas la nuuga leh dadku waxaan dhihi lahaa ha ku dadaaleen nabadda waan gartay aad baa umahadsantaha cusmaan dhegeystaha ugu dambe fursaddan u siiya ayuu haa cusmaan wuu ku mahadsan yahay qaabka wanaagsan ee barnaamijkaasna uga soo qayb qaatay iyo fikirkiisa waan uga mahad celinayaa akhyaaray gabagabadii barnaamijka hogaanka ee arrimaha ama kaga hadlaynay xaaladda dalka ee si qaasa rabshadaha kusoo cusboonaaday saaxadda siyaasadda siba xiliyada ololaha doorashooyinka oo sabtidii aynu soo dhaafnay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo kolonyadiisa baabuurta lagu dhaaxeeyey ismaamulka busiya ee gobolbeedka dalka iyo weliba siyaasiyiin kale oo iyaguna ee qeybaha kala gedisan ee dalka ee kala kulmay rabshado xilli ay doonayeen in ololahooda doorashadu ay si markaasi ee ay sii ballaariyaan star f m codka gobolka waqooyi barnaamijka la socoteen dhegeystayaal barnaamijka waxaa idiin soo saaray idinla socodsiinaya sidoo kalena idiin farsameynaya anigoo ah musaab ismaaciil kulanka xigo iyo beri ayaan dib u kulmi doonaa barnaamijka kale hoggaan kasta balse waxaad u diyaar galowdaan barnaamijka madasha iyo ganacsiga